بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد درسي قالوا حكا بالله يا سورة النساء بالله قيادة وسورة مدنية سيدة سورة دي كهر رئيس نوادي سورة دي كهر رئيبة waxay soo degtay hijiradii nebiga sal alla alay wasalam kadib suuraddu maadaama ay madaniye tahay tiirkii islaamku uu ku dhisnaa oo tawxiidka ah bay ka hadli doontaa waxaa kalooy ka hadli doontaa axkaam fara badan oo ka mid a axkaamta shareecada guurka iyo axkaamtiisa agoonta iyo xoolahooda dhaxalka qoyska muslimka iyo qaab maamul qaabka loo maamulo ama ilaahay u qorsheeyey inuu u dhaqmo salaada goobaha dagaalka haddii salaadu kugu qabato waktigeeda kugu qabto salaatulkhawfka la yidhaahdo jihaadka guud ahaanba axkaam aada u fara badan bay suuraddu ka hadli doontaa iyadoo islamarkaa reer bani israa'iilna wax ka taaban doonta يقول الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتضوا اتقوا كعب صدى ربكم ربكم كعب صدى aladii kaasoo khalaqakum idin abuuray min nafsin naf xaggeed idinka abuuray waaxidatin oo mid ah oo wa khalaqa abuuray minhaa naftii xaggeeda ka abuuray zawjaha xaaskeedii naftu xaaskeedii baa iyada laga abuuray oo wabasa firdhiyey minhumaa naftaa iyo xaaskeeda xaggooda rijaalan rag ka firdhiyey kahiiran oo fara badan iyo wa nisaa'an dumar iyaguna fara badan waataquu llaha alla ka cabsada alladii allahaasoo tasaa'aluuna waataquu llaha alla iska jira alladii allahaasoo tasaa'aluuna aada aada isku su-aalanaysaan tasaa'aluuna aada isku su-aalanaysaan ood wax isku weydiisanaysaan bihi isaga sababti isaga magaciisa ad wax isku warsanaysaan waalarxaama qaraabadana iska jira inaad goysaan maxaa yeelay ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday raqiiban ilaaliye calaykum dushiina midid ilaalinaya way rabbi subxana watacala aayaddan waxay ka mid tahay nabigeena sal alay wasalam markuu hadal bilaabayo aayadihii uu ku furfuran jiray bay ka mid tahay iyada iyo yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha waquluu qowla sadiida iyo yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaati aayaddaas soo marnay aayadahaasuu nabigu hadalkiisa ku bilaaban jiray sal lay slm markuu hadal maago horaa aayaddu markas waxay suuradda ku bilaabatay in layna yidhaahdo ilaahay ka baqa subxana wa tacaala waxaad ilaahay uga baqaysaan wuu idin abuuray naf keliyuna idinka abuuray naftaasi waa aadam halkaa naf waxaana arkayso khalqi noocnooca ee faraha badan halkaasaa laga wada abuuray naftii markii la abuurayna waxaa iyada lafteeda laga abuuray xaaskeedii oo sidaa qur-aankuna tilmaamay axaadiista nebiguna ay caddaysay sal alla alay wasalam xawaa oo xaaskii nebi aadam ah waxaa laga abuuray nebi aadam feedhiisa sare feer calaanta la yidhahdo feedhiisa sare ayaa laga abuuray ilahay ka abuuray subxana wa tacaala markii loo abuuray xaaskiisii oo isaga laga abuuray ayaa alla subxaana wa tacaala labadooda wuxuu ka beeray rag iyo dumar aada u fara badan oo dhulka lagu baahiyey lagu firdhiyey midabkoodii baa kala duwan sifadoodii baa kala duwan dabeecaddoodii baa kala duwan luuqadahay ku hadlayeen baa kala duwan laakiin hal meel bay kasoo wada jeedaan saas macanaa waxaa kaleetood ilaahay uga cabsanaysaan alla ka cabsada maxaa yeeley isagaad wax isku weydiisataan allaha weynankiisa iyo magiciisa aada wax isku warsataan oo waxaad leedahay as'aluka billaah ama ilaahay baan kugu weydiisanaya ilaahay baan kugu weydiisanaya ama ilaahay dartii wax igu sii allaha weynaynta aada weynaynaysaan aada isaga wax isku weydiisataan midkaasi ka cabsada waxaa kalood iska jirtaan oo xuquuqdeeda aada ilaalisaan raximka iyo qaraabada iyadana xaqeeda inaad xuquuqdeeda iska ilaalisaanoo inaad goysaan iska jira way macana inaad xidhiidhisaan ku dadaala ood u samafashaan oo waxaad u heli kartaan ku tartaan oo hadal fiican tidhaahdaan oo ay wax idinla wadaagaan oo aydaan goynin middaa iyadaa qaraabadii iyo dadkii ehlada ahaana ayadana kaga dhowrsadoo iska jira way macana allahna subxaana wa tacaala waa idin ilaalinaya waa idinla jira idinma mooga maxaa yeelay haddaadan adigu arkayn alla isagaa ku arkaya subxana wa tacaala mar walba marka isjiro nin waardiye laga hayoo la ilaalinaya inaad tahay ku talagal waxa afkaa ka soo baxaya iyo waxa adinkaaba ku kacayo waa lagaa warhaya isjir marka yaa ayuha nnaasu dadow ittaquu cabsada rabbakum rabbigiin ka cabsada alladii rabbigaasoo khalaqakum idin abuuray min nafsi naf xaggeed idinka abuuray waaxidatin oo keliya mid ah naf hal mid oo keliya ah yuu idinka wada abuuray wa khalaqa wuu abuuray minhaa nafta xaggeediina ka abuuray zawjaha xaaskeed xawaayilan xaaskii aadambe isagana laga abuuray oo wabasta firdhiyey oo baahiyey minhumaa labadooda xaggooda wuxuu ka baahiyey rijaalan rag kaiiran oo fara badan buu ka firdhiyey wa nisaa'an iyo dumar iyaguna katiiraatin oo fara badan dumar badan iyo rag badan buu ilaha ka baahiyey subxana wa tacala maalintii aadam la abuuray ilaa maanta ilaa qiyaami saaca waxa uun isdhalhayaay waa uun aadam baa dhalay labadaa ilaahay kala abuuray umaa dhashay macna saas weeyaan wattaqu llaha alla ka cabsada oo iska jira alladii midkaasoo tasaa'aluuna aada isku weydiisanaysaan bihi isaga aada wax isku weydiisanaysaan isagaad weynayntiisa magiciisa isaga ayaad wax isku warsataan wal arxama qaraabadiina iyadana iska jiro oo inaad goysaan iska jira wal arxaamana ka cabsada an taqtacuuha way inaad goysaan inaad goysaan iska jiro xidhiidhinteeda ku dadaala way macana maxaa yeeley ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday calaykum dushiina raqiiban ilaaliye wuu idin ilaalinayaayo rabbi subxaanahu wa tacaala waxaad la socotaanna waa ogyahay وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وحال قدقلي أحكام آيات سوى قبل حاج قبل حاج أحكام الشريعة سيدة ضدتكم إني فليان oo naftu ay u laylyanto waxaa keena alla ka cabsiga iimaankaa keena ruux iimaan le unbaa waajibaad kala fulin ilaahay u diray wixii ilaahay ka reebee naftiisu jeclaydna ka celin naftiisa waa iimaanka iyo alla ka cabsiga marka alla ka cabsiga waxaa markii hore laynoo faray axkaam fara badan baa soo socota oo cabsidaa haddaydaan lahayn aydaan fulin karin marka bal horta cabsidii gogol dhig ha noqoto asaas iyadoo ha noqoto way macnaha wa aatuu siiya alyataamaa agoonta waxaad siisaan amwaalahum xoolahooda siiya markay qaangaadhaan oo walaa tatabadaluu ha bedel qaadanina alkhabiia midka xun biayibi ka wanaagsan ha ka bedel qaadanina walaa ta'kuluu ha cunina amwaalahum agoonta xoolaheeda ha cunina ilaa amwaalikum madmuumatan xaalay tahay mid loo dumoo lagu daray ilaa amwaalikum xoolihiina iyadoo lagu daray maxaa yeelay inahu kaasi cuniddaa xoolaha agoonta la cunaay kaana wuxuu ahaaday xuuban dembi kabiiran oo weyn agoonta xoolaheeda siiya buu rabbi subxana wa tacala markay qaan gaadhaan xoolahooda farta ku geliyay shardi bay yeelan doontaa waxaa aayadda lagula hadlayaa bulshada qeybteeda mas-uulka ka ah agoonta xoolaheeda ama qaraabtinimay ugu hayaan xoolaha ama dawladdaaba ku ogoo xilka saartay dadka agoonta xoolaheeda haya ayaa lala hadlay waxaa la yidhi markay qaan gaadhaan xoolahooda siiya gacanta ka geliya shuruud kalea jirta qaangaadh keliya meehe laakiin shardi kalaa jiro oo isagana haddii aan la helin aan la siinayn xoolihi iyagoo qaangaadhay baan haddana loo ogolaan doonin aayadaha soo socdaa faahfaahin doona shuruudda lagu siinaya agoonta xoolahooda loogu wareejinayo shuruudda intaan la helinna xoolaha waa laga haynaya aayadani laakiin waxay tidhi uun xoolahooda siiya saas way macanaha ayib walaa tatabadalu alkhabiisa biayib laba macnoba waa suurtagal in laga wado yacni xumaanta ha bedel qaadanina oo xaaraamtii ah ilan xaaraamtu si kastaba ha kuula macaanaatee waa khabiid khabiidka oo xaaraamtu ilaahay xaaraameeyey ha bedel qaadanina oo xalaashii ilaahay idin xalaaleeye ayibka ahayd ha ka bedel qaadanina marka ayibka ilaahay idin xalaaleeyey waa xoolihiina khabiidka ilaahay idinka xarimayna waa xoolaha dadka kale marka intaad kii wanaagsanaa ka tagtaan ee xalaasha idin ahaa xaaraam ha qaadanina waxaa kaloo suurtagaloo ka si fiican in la yidhaahdo walaa tatabadaluu ha ku bedelina alkhabiida kan xun oo xoolihiina ka mid a biayibi kan wanaagsan oo xoolaha agoonta ka mid a oo markaa waxaa isku jira xoolihiisi iyo xoolihii agoontaa isku jira neef fiican oo aada u qiimo badan oo cayilan ayuu ka qaadanaya markaasuu bedelkiisi wuxuu u gelinaya ugu bedelayaa neef weyd ah ama caata ah oo aan qiiman bayr lahayn markaasuu leeyahay shaatun bishaat waa ri-i ri-un waa ri-i ri lacag fiican oo qiimale buu ka qaadanaya dirham fiican oo qiimale buu ka qaadanaya markaasuu waxa weye markii la yidhaahdo maxaa dhacay wuxuu leeyahay dirhamkii uu ka qaatay wuxuu ugu bedelayaa dirham xun markii la yidhahdo war maxaa dhacayna wuxuu leeyahay dirhamun bidirham labada dirham ismale midna waxbaa ku dhex jira midna waa fida khaalis marka xoolahiina xoolaha agoonta kuwooda fiican intaad qaadataan kuwa xunood idinku leedihiin ha ugu bedelina sidaana waa macno sax saas way macnaha waxaa kaleeto oo la daba dhigay xoolihiiniyo kuwoodii oo laysku daray ha cunina xoolahooda ha cunina iyagoo ay yihiin xoolahoodu kuwo lagu daray kuwiinna kuwoodii iyo kuwii agoontaa isku jira maxaa la rabaa marka waxaa la rabaa xoolahaagii kuwa agoonta hadday isku jiraan kuwa agoonta inaad iska ilaaliso waxay samaynayaan isku darkaa xoolaha laysku daray bayba kaga faa'iidaysanayaanoo way wada cunayaan kuwaaga la gelay oo laguu ogolaa laakiin kuwa agoonta yaa kuu fasaxay alashaan xoolahaygay ku jiraan miyaad u cuni ha cunina saasaa laleeyahy maana maxaa yeelay cunidda xoolaha agoonta la cunaayo waa dembi weyn buu rabbi leeyahay subxana wa tacala ayib wa aatuu siiya alyataama agoonta waxaad siisaan amwaalahum xoolahooda siiya markay qaan gaadhaan oo shuruudii laga helo lagu siin lahaa way walaa tatabadaluu ha bedelina ha ku bedelina alkhabiisa kan xun oo xoolihiina ka mid ah biayibi ka wanaagsan oo xoolaha agoonta ka mid a ha ku bedelina hilibkooda wanaagsan u daayo kiina xunna idinku haysa maxaad ugu bedelaysa walaa ta'kuluu ha cunina amwaalahum xoolaha agoonta ha cunina ilaa amwaalikum xoolihiina kuwa lagu daray iyagoo ah xalay xoolihiina kuwa lagu daray ay yihiin maxaa yeelay innahu cunitaanka agoonta xoolaheeda la cunaayay kaana wuxuu ahaaday xuuban dembi buu ahaaday kabiiran oo weyn wain khiftum anlaa tuqsituu fi lyataama fankixu maa taaba lakum min annisa wain khiftum haddaad cabsataan anlaa tuqsituu inaydaan cadaalad falin inaydaan cadaalad samaynin fi lyataamaa agoonta dhexdeeda fii nikaaxi lyataama agoonta guursiga aada guursanaysaan inaydaan cadaalad samaynin haddaad ka cabsataan cadaalad inaad samayn weydaan haddaad ka cabsataan fankixuu guursada maa taaba wixii wanaagsanaada lakum idinka idin wanaagsanaada oo min annisaa'i dumarka ka mid matnaa labalaba guursada wa hulaata saddex saddex xaalayhin guursada wa rubaaca afar afar guursada fa in khiftum haddaad cabsataan anlaa tacdiluu inaydaan cadaalad samaynin oo cadaalad inaad samayn weydaan aad ka cabsataan dumarkan faraha badan fa waaxidatan fankixuu waxaad guursataan waaxidatan mid keliya markaa aw maa ama shay guursada malakat ay hanatay aymaanuku midigyaalkiinu addoommadii ku darsada daalika kaas oo inaad hal mid ku gaabsataana gooraad markaad cabsataan daalika arrinkaasaa adnaa u dhowaansho badan anlaa tacuuluu inaydaan jawr falin jawr iyo cadaalad darro inaydaan samaynin taasaa u dhowaansho badan aayadani waxay ku soo degtay sida caaisha laga warinayo min xadii bukhaari baa soo saaray xadiidka caaisha siduu kutusayo waxa waxay yani waxa weeyaan ay ku saabsan tahay jaahiliyadii islaamka ka hor dhaqa waxay yaqaaneen carabtu ninku gabadha agoonta ah ee uu mas-uulka ka yahay gabadha waa agoon isaga iyo iyaduna waa qaraabo matalan andhahda waa in adeerkeed oo kaleeto waa in adeerkeed gabadhii aabbaheed baa ka dhintay waa carruur yaryaroo agoon ah xoolay leeyihin waxay samayn jireen marka gabadhaa uu mas-uulka ka yahay iyadiyo xoolaheeda agoontana ah qaraabadana ay yihiin ha ahaatee uu guursan karo baa waxay samayn jireen way guursanayaan waa gabadh agoon ah cid u hadli male cid u doodina ma jirto sidaas daraaddeed way guursanayaan cadaaladse u samayn maayaan oo dumarkii kale oo kale kala mid dhigi maayaan meherkii gabdhaha iyadoo la midkaa la siin jiray ma siinayaan xuquuqdii dumarka iyada la midkaa ay lahaayeen ma siinayaan maxaa yeelay anaaba mas-uulka abu leeyahy anigaaba soo koriyeyba buu taagan yahay ninkan anaaba koriyeyba xoolaheediiyo iyadiiba anaa gacanta ku hay wuxuu doonuu meher uga dhigi hadduu doonana meherba siin maayo wuxuu doonuu biil uga dhigi hadduu doonana biil lama siina sidaasay marka waxa waa goormo waa markay u bogaan quruxdooda iyo xoolahooda markay u bogaan waa guursanayaan laakiin ma siinayaan waa markay u bogaan quruxdooda iyo xoolahooda markay u bogaan waa guursanayaan laakiin ma siinayaan cadaalad ma samaynayaanoo xaqi ay lahaayeen ma siinayaan alla subxana wa tacala marka taasu kala hadlay waxaa la yidhi haddaad ka cabsataan gabdhaha agoontaa guursigooda inaydaan cadaalad samaynin oo gabdhihii la midka ahaa inaad la simi weydaan haddaad ka cabsataan iska daaya guurkooda guurkooda faraha ka qaad ha guursanina maadaama cadaalad darraba ka imaanayso iyo inaad xaqoodii ku tumataan haddaad guursataan gabdhaha agoonta aad mas-uulka ka tihiin ha guursanina laakiin dumarku waa badan yihiina dumarkaa kale wax alla wixii idin wanaagsanaada ka guursada dumarkaa kaleen iyaga ahayn wax alla wixii yani waxa wey idinla qumanaada oo idin wanaagsanaada ka guursada yani laba laba u guursada oo saddex saddex guursada oo afar afar guursada laakiin gabdhahan agoontae xuquuqdooda aydan siinaynin daaya haddaad guursanaysaanna shardi ah waxaad ku guursataan inaad xaqeedii oo kaamila siinaysaan saas way macanaha marka haddaabaad malaysaba inaadan gabadhan xaqeeda gudi doonin agoontaa eed mas-uulka ka tahay oodan dumarka kale la simi doonin tuhmadaasi haddaad qabto iska daa dumarka kale xaqooda dhacsan kara ee kula doodi kara ee cid u doodaloo aabbi iyo walaal u dooda leh kuwaa guursa kuwa xaqooda cid unbaa kaa dhacsanay ama iyadaabaa kaa dhacsan ama qaraabadeedii baa kaa dhicin laakiin miskiintan tadaata hoostaada joogta inaad ku tumato xaqeedii taa lama ogol wy mana ha guursani mar hadday taasi dhacayso wy mana saasaa lagu leeyay ayib marka taa markii laga yimaado dumarka kale wixii xalaal idiin noqdo maa taaba lakum waxa weeyaan waa dumarka xalaasha idin ah ama meehe waxay naftiinuba ay ka hesh jeclaato ood u bogtaan guurkooda wy maanaa guursada labaad guursan kartaan saddex baad guursan kartaan afar baad guursan kartaan halka aayaddu waxay muujisay in aan afar ka badan la guursan karin saas way maanaha tirada afar ka badani ma banaana sidaasayna culimmadu qabaan xadiid baana nebiga ka sugan sal alla alay wasalam uu yidhi nin la odhan jiray khaylaan buu nebi oo toban haweena isagoo qabuu soo islaamay toban dumar gaal buu ah toban dumar uu la soo islaamay markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam ikhtar minhunna arbacan wafaariq saa'irahunna buu nabir sal lay slm afar ka dooro buu nabir sal lay slm tobankan intaad isgarab istaajiso afar ka dooro lixda kalena sii daa buu nabir sal lay slm saas weya nebigeenay khaas ku ahayd salawaatu rabbi wasalaamu calayh afar dumara ka badan guursigoodu nebigay khaas ku ahayd sal lay slm khasaaista nebiga ka midta ummadiisa afartaa lama dhaafin karay taasay marka ayaddu inoo tilmaantay oo wax ka tilmaantay waxaa la yidhi marka aad guursan kartaan hal ka badan shardi baa ku xidhan shardiga ku xidhan muxuu yahay waa inaad cadaalad isku tuhmaysaan inaad dumarkan u samayn doontaan oo xagga masruufka iyo marashada iyo hoyga iyo habeenbariga xuquuqda ay leedihiin inaad u simi doontaan markaad tuhunsantihin ood isleedihiin oo xaqaasi waad gudan doontaan laakiin hadday cabsigi kugu jirto amaad eexataa ood mid ka mida u janjeersataa cabsidaasi hadday kugu jirto hal mid ku gaabsada iyo addoommo hal mid keliya guurkeeda iyo haddayna taasi kugu filayn inaad addoommo ku darsato addoommada iyagu ilan yani xuquuq la simitaan ma leh addoommada uu isagu nin ku leeyahay ama uu qabaayey ayaga habeen bari iyo xuquuqda dumarka kale in loola sime lala qabaayo iyagu shardi maaha saas way macanaa iyagu shardi ma aha inkastoy fiican tahay haddana shardi ma aha laakiin dumarkan xorta ah haddaydaan xuquuqdeeda u simanin daaya halkaa middaa inaad ku gaabsataan markaad isu cabsataan ayaa waxay u dhowdahay in aydaan jawr samaynin jawr samaynin haddaad isu baqayso iska da aakhiradaada ha ku ciyaarin adduunyadaadana ha ku ciyaarin xaq aada qaadi karinna haysa saarin haddaadse istuunsantooda xaqan ka bixi karayso nin ka bixi karaaba iska yare haddaba ku kac afargaarsi hadaad rabto wain khiftum haddaad cabsanaysaan in khiftum haddaad cabsataan anlaa tuqsituu inaydaan cadaalad falin fi lyataama fii nikaaxi lyataama gabdhaha agoonta guursigooda arrinkaa dhexdiisa inaydaan cadaalad falin haddaad ka cabsanaysaan oo cadaaladda aad ka tagtaan fatrukuuhunna dhahalka iskaga taga iyaga farxa ka qaada guurkooda oo fankixuu waxaad guursataan markaa maa taaba wixii wanaagsanaada lakum idinka idin wanaagsanaada oo min annisaai dumarka kala dumarkaa kale wax alla wixii idin wanaagsanaadoo xalaal idin ah oo ilaahay guurkooda idiin baneeya ka guursada islamarkaana aad jeclaanood yani guurkooda ka heshaan way maanaa mathnaa laba laba guursada wa hulaatha saddex saddex guursada wa rubaaca afar afar guursada ama xaale haddaad rabto fa in khiftum haddaad cabsataan anlaa tacdiluu inaydaan cadaalad samaynin inaydaan cadaalad falin haddaad ka cabsataan oo dumarkan aad ka bixi weydaan waa xaq weyne xaqaa inaadan qaybin karin oo garsoori karin haddaad ka cabsato fa waaxidatan fankixuu guursada waaxidatan mid guursada suuradda dhexdeeda ugu maan doontaa walan tastadiicuu an tacdiluu bayna annisa walaw xarastum falaa tamiiluu kula almayt fatadaruuha kalmucallaq axkaamta dumarka laysla qabo dib baa laga keeni doonaa iyo ruuxii u eexda mid ka midoo kuwa kale ka eexdaayay inuu ciqaab weyn ilahay agtiisa ku leeyahy subxana wa tacala maalinta qiyaamada wuu imaan isagoo dhinac dhinac labadiisa dhinac mid ka mida dhulka uu yaalloo jiidahay labadiisa dhinac mid ka mida dhulka yaalloo jiidahay saasuu maalinta qiyaamada ku yaan buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalamu caleyh hoyga in lagu simo ma aha inaad midna fooq dejiso midna aada buul xun dejiso ma aha ma aha inaad midna biil fiican siiso midna biil xun siiso ma aha inaad midna isbitaalkeeda ka murugto iyo hawlaheeda midna aadan damba ka gelin ma aha taas maaha haddaad saas samaynayso jooji hal mid keliya ku gaabso saas wey macnaa fa waaxidatan fankixuu guursada waaxidatan hal mid aw amase maa shay guursada malakad ay hanatay aymaanukum iyo midigyaalkiinu midigyaalkiin iyo gacmihiinu kuway hanteen waa addoommadii oo iyaga in qaybtooda cadaalad la sameeya waajib ma aho dee isagaaba iska leh ninku isagaa iska leh addoonta hadduu iska leeyahayna in habeen bari loo sameeyo gooniya xuquuqda dumarka kale xorta alla la sima laazim maaha taa waad ka bixi kartaan hal dumaroo xor ah iyo kuwa addoommadood ku dhammaystirataan intaa ku gaabsada ayib daalika ka oo hal mida in guurkeeda aad ku gaabsataan baa adnaa dhawaansho badan allaa tacuuluu inaydaan jawr falin bay u dhawaansho badanta inaad ka fogaato cadaalad xumada saas way macana waaatu nisaa saduqaatihina waaatuu waxaad siisaan annisaaa dumarka saduqaatihinna meheryaalkooda siiya meherkooda siiya nixlatan siin fain tibna hadday wanaagsanaadaan lakum idinka min can shayin shay xaggii hadday idinka wanaagsanaadaan oo minhu meherka ka mid hadday idinka raalli noqdaan baa laga wadaa nafsan naf ahaan xagga naftooda hadday idinka raalli noqdaan wuxuun meherka ka mida fakuluuhu cuna aklan cunitaan hanii'an oo bogaagsi leh marii'an oo hungurmar leh si fudud oo si fudud oo bilaasha kugu soo galay mashaqo aadan u marin hungurigana aan kuu istaagin yacni waxa way bogaagsi leh hunguri marna leh maria waxaa la yidhahdaa shayga aan cunaha kuu istaagayn ee markaad liqdaba horey kaaga soconay saasaa maria la yidhahda hanii'ana waxaa la yidhahdaa waa shayga kugu soo galay si bilaashoo fudud oo wax dhibdhib iyo mashaqo aadan u marin saas way macnaha ayib macnaha tani waxa weeye dumarkii waxaad siisaan meherkooda dumarka meherkooda siiya aayaddu waxay faa'iidaynaysaa meherku inuu waajib yahay waana laysla ogol yahay meherku inuu waajib yahay meher la-aan iyo meherkiiba meesha laga saaray dumarku kuma mehersami karaan qasab waa inuu meher jiro haddii la magacaabo meesha gabadha lagu meherinayo loogu magacaabona waa sax haddii laga aamusana gabdhaha iyada la midka ah waxa lagu meheriyo unbaa berrinta la siin doonaa laakiin meher la-aan baa lay meherinayaa ama gabadh mehersanaya ma jirto saas way macanaa hadday doonto markaa kadib ha cafido laakiin meherka marka hore waa inuu jiro mihir la-aan waxaa dumarka guursan karay nebi maxamed keliya salawatu rabbi wasalaamu caleyh waa inoo imaan doontaa dumarka mihir la-aan iyo weli la-aan waa hibadii waxa uun ku guursan karay nebi maxamed sal ly slm amaa ummadiisa waxaa loo jideeyey gabadha mihir la-aan maba dhici kartaba laabudda waa in mehir jiro qasb waa waajib inuu mehir jiro macnaha ayib marka meherkooda siiyaa la yidhi siismo nixiladu waxa weeye waa siismada siismo siiyaa la yidhi ayagaa iskale marka yani waxa weye meherku dhacaba meherkayga halkaa iisoo dhig way ku dhigi karta markuu guurku dhacaba halkaa meherkayga iisoo dhig way kudhigi karta hadday iyadu dib dhigatana way heli karta oo daynay kugu yeelata ay noqoto laakiin waa xaq lagu leeyahay mar walba xaq dushaada saarow saasaa la doonaya macnaha haddaadan gudanin intaad nooshahayna maalinta qiyaamada unbaa lagu qabsan camalkaagi iyo soonkaagi iyo salaadaada unbaa laga goosan doonaa ma aha wax baryaa ma aha wax gabadha aad ku sadaqaysanaysana ma aha waa xaq ilaahay u gooy bima staxlaltum bihi lfuruuj farjigeedaad ku banaysato ma wax bilaashaad moodaysa maxaad hawsha ku qabatay soo in yani waxa wey lagaa qaado maaha hawshan taata aad qabatay wax weyn baad meesha samaysay ma aha yani wax bilaasha maaha inagu waxaynu isaga qaadanay un wax iska bilaashaho ninku maalinku doonana gabadha uu siin maalinku doonana u diidi hadday ka doontana inay ka barbaridaba ay noqoni ma ah waajib wey waa xoolada leeyaho gacan baaba ku jira wey maanaa saas inaad ku kala gasho hadday idinka raalli noqdaan meherkii wax ka mid a oo isaga kinsaamaxaan ama idinkuga soo celiyaan oo idin siiyaan taasi cuna qaata markaa ayadoo weliba wanaagsan oon dhib lahayn qaata markaa oo bogaagsi lahoo hunguri mar laho si fudud idinku soo gashayoo ceeb aan lahayn oo ilahay idiin xalaaleeyey qaata way markaa kadib maanaa laakiin waa markay laftoodu ay raalli ku noqoto ufiirsa qur-aanku wuxuu cabiray fain tibna lakum can shayin minhu nafsan nafteeda waa inay ka soo goodo raallinimadu ma aha inaad sasabatood sirto intaad sasabatood u afmiinshaaraysood sirto waxaan qalbigeedu raalli ka ahay inaad afkeeda ka soo saarto ma aha nafteediiyo qalbigeedu waa inuu ku dhiib noqdo oy raalli ku noqoto inay wax kuu celiso ama ku siiso markaasay xalaal kuu noqonaysaa maana qur-aanku saasuu cabiraya waatuu siiya annisaaa dumarka saduqaatihinna meheryaalkooda siiya nixlatan siismo fain tibna hadday wanaagsanaadaan ama ay raalli noqdaan lakum idinka can shayin wuxuun oo minhu meherka ka mida nafsan naf ahaan naf ahaan hadday raalli idinka noqdaan oo idin wanaagsanaadaan fakuluuhu cuna kaas aklan cunitaan hanii'an oo bogaagsi leh marii'an oo hunguri mar leh yacni hunguriga idiin marayo si fudud aada u cunaysaan oo aan shareecadu idinku eedaynin ceeb idinka soo gaadhan ilaahay uusan idinku qabsanin idiin bannaan way macnaha ayib walaa tu'tuu sufahaaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama warzuquuhum fiiha waksuuhum waquluu lahum qawlan macruufa walaa tu'tuu hasinina assufahaaa kuwa caqliga fudud ee waxmagaradka ah amwaalakum xoolihiina hasinina allatii xoolahaasoo jacala allahu uu yeelay jacala allahu alla uu yeelay lakum idinka uu idinka yeelay qiyaaman taagni masaalixdiin iyo noloshiino dhan baa ku taagan warzuquuhum irsaaqa kuwii waxmagaradka ee caqliga fududaa fiihaa xoolaha dhexdooda ka irsaaqa waksuuhum huwiya oo marasheeya fiihaa xoolaha dhexdoodii wey macnaa xoolihii marya ka siiya waxay cawradooda ku asturtaan waquuluu waxaad dhahdaan lahum sufahada waxaad ku dhahdaan qawlan hadal dhaha macruufan oo wanaagiisa la yaqaano sufahada waxaa la yidhaahdaa waa dadka aan ku fiicnayn xoolaha maamulkooda ayaa la yidhaha hadda laga wadaa dadka yani waxa weyaan caqli ku filan aan lahayn ayaa sufahada hadda meesha laga wadaa waxaana soo gelaya caruurta yaryarka aan weli qaan gaadhin ee aan xoolaha maamulkooda iyo rogrogidooda iyo ilaalintooda ku fiicnayn sufaha wey waxaa soo gelaya majnuunka ruuxa waalan xoolahana leh isaguna waa safi laanna caqligu wax ku maalmuli lahaa ma leh waxaa soo gelaya ruux ama caqliyari ama diin xumi safiih la noqday caqliyari midka la noqonaya maalan waa doqon oo kale ama ma ahee yacni doqonnimo kale ma hayse laakiin xoolaha maamulkooda lagaga fiicay ila dad noocaasaa jire ama ma ahee xagga diinta ayuu ka xun yahayoo xoolihii meel xun unbuu ku bixin oon isaga aakhariya adduun doona faa'iido hayni qaad iyo sigaar iyo qashin unbuuba geliyaaba xoolaha waa safiih safiih khamro iyo macnaha waxa way wax fasaad ah xoolihii loogu talagalay inuu meel fiican oo ka faa'iido uu geliyo isagii baa isku gubahayba ka noocaasoo kale ana diin la-aanta iyo diin xumadana way ka timaadaa waxaa ka mida maalan oo isagana soo gelaya ruux intuu daymoobay xoolo uu dayntiis kaga gudan aan haysanin dadkii dayntaa lahaana ay qabsadeen oo yidhaahdeen maxkamadda keensadeen waa safiih isaguna muflis baa la yidhaahdaa intaasoo dhan walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaamahu safiih bay soo wada gelaya shareecada islaamku marka xoolaha siday u qiimaysa weeyaano xooluhu waxaa la rabaa rabbi wuxuu ka cabiray inay nolosheennu ku taaganta qiyaam wey noloshiibaa ku taagan waxaa kala socda adduunyo kala socoto xoolan bay ku kala socdaan nafta bini aadamku waxay ku jirtaa xoolay ku jirtaa guryahan kadaati xoolay ku dhisan yihin suuqyadan camirani xoolay ku camiran yihin dawladan dhisani xoolay ku kala socotaa nolosheenna lafdhabarta ay ku taagan tahay waxa weeyaan waa xoolaha xoolihii hadday saas yihiin oo noloshii ayna ka maarmi karaynin kuwa sufahadaha u dhiibina waxaa la sameeya marka dadka noocaas oo kale ah maamulkaa laga joojiyaa maxkamadda islaamka go-aan gaadhaysa inuusan hebel xoolihiisa ku tasarufi karin ilmaha yarkaa xoolihiisa nin baa loo dhiibaya kaas waalan xoolihiisa mid baa lagu ogaanaya midka safiihee diin xumadu hayso xoolihiisa waa laga joojinaya dad baa loogu dhiibaya wahaakada dadka noocaas oo kale xoolaha maamuli karin waa laga joojinaya tasarufkao dhan waxba ma gadi karaan waxba ma soo iibsan karaan laakiin waa laga masruufi soo ma xoolihii waa loo hayn waa loo rogrogi waa laga shaqayn laakiin waa laga masruufi risqigooda masruufka ka siiya marashada ka siiya hoyga ka siiya kirada ka bixiya yani isbitaalka ka bixiya waka wixii masruufa unbaa laga siin xoolahana waa loo haynay saas wey maana marka saas yeelam rabbilahi subxana wa tacaala hadal wanaagsanna baha oo yani waxaad tidhahdaan dadka noocaas oo kalea haddaad fiicnaataan ama aad qaan gaadhaan ama caqligiina aad heshaan xoolihii waan idin siin doonaa qowl wanaagsan sooma wax kale laydinma diidano xoolaha idinkaa iskale laakiin xoolaha idinkan baa laydin ilaalinaya maalinkaad fiicnaataan ama qaan gaadhaanna waa laydin siin soo hadal fiican ma saa ku dhah saas wey macana walaa tu'tuuha siinina asufahaaa kuwa caqliga fudud ee caqliga yar amwaalakum xoolihiinna ha siinina allatii xoolahaasoo jacala allahu alla uu yeelay lakum idinka qiyaaman taagni uu idinka dhigay xoolihii baa taagni ah noloshii o dhan baa ku taagan warzuquuhum irsaaqa kuwa yani warzuquuhum sufahada irsaaqa fiihaa xoolaha dhexdooda ka irsaaqa waksuuhum huwiya yani marada lahwada la yidhahda ama marasheeya dhe maryihii ay xidhan lahaayeenna ka siiya way macnaha waquuluu waxaad dhahdaan lahum iyaga qowlan hadal ku dhaha macruufan oo la yaqaano hadal wanaaggiisa la yaqaanana ku dhaho oo ha aflagaadaynina hana xumaynina war hadal wanaagsan ku dheh saas wey macnaha wabtalu lyataama xataa idaa balaguu nikaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum agoonta xoolaheedi baa lagu noqo waxaa la yidhi wabtaluu imtixaana alyataama agoonta imtixaana xataa idaa balaguu markay gaadhaan annikaaxa guur markay gaadhaan oo xilligii ay guursan lahaayeen wey qaangaadh wey fain aanastum haddaad aragtaan minhum xaggooda rushdan hagaagi hagaagsani inay hagaagsan yihiin haddaad aragtaan fadfacuu dhiiba ilayhim iyaga waxaad u dhiibtaan amwaalahum xoolahada u dhiiba walaa ta'kuluuha xoolihii ha cunina nimankii gacanta ku hayayo israafan idinka oo degdegay idinkoo xadgudbaya xaalaad tihiin kuwa ku xadgudbaya xoolaha ku xadgudbaya wa bidaaran idinkoo ah kuwa degdegaya an yaqdaruu inay weynaadaan oo qaangaadhan idinkoo ka degdegaya ka faraqabso intuusa kugu qaangaadhin maya waman kaana ruuxii ahaaday haniyan mid hani ah ninkii tanaad ahoo xoolo haysta mid xoolo uu isagu leeya haystaay falyastacfif ha dhowrsado xoolaha agoonta ha ka dhowrsado ha iska ilaaliyo waman kaana ciddii ahaaday faqiiran mid baahanna falya'kul ha cuno bilmacruufi si wanaaggeeda la yaqaano xoolaha agoonta ha ku cuno fa idaa goortii dafactum aad u dhiibaysaan ilayhim iyaga markaad u dhiibtaan amwaalahum xoolahooda markaad u dhiibaysaan oo qaan gaadhaanna fa ashhiduu marag marag geliya ama markhaati u sameeya calayhim dushooda wakafaa billahi ilahay baana ku filan xasiiban xisaabiye ilahay baa ku filan subxana watacala agoonta waxaa la yidhi xoolahooda haya ilan sufahaday ka mid yihiin sooma ha u dhiibina xoolahoodii baa layidhi agoonka waxa la ruuxu intuusa qaangaadhin hadduu qaangaadho agoon ma aha saas maana inagu nin labaatan jira waxaynu leenahay waa agoon agoon maaha hadduu qaangaadho agoon maaha agoonnimadii waa ka baxay dadka agoommada dadka yaryar baa la yidhahda aabbahoodna ka dhintay dadka yaryarkaa marka sufahadii bay ka mid yihiin oo xoolaha gacanta lagu haynayo ayib imtixaanaa la yidhi markay qaangaadhaan oo xoolahooda u dhiibaysaan guurka markay gaadhaan nikaaxa waxaa laga wada xilliga qaangaadha ilaan ruuxu markuu qaangaadhunbuu guursadaay markay xilliga guurka gaadhaan oo qaangaadhaan markaa imtixaana si aad u ogaataan bal inay xoolahan haysan karaan oo maamulan karaan iyo in kaleeto ha haddaad markaad imtixaantaan kadib aada aragtaan inay hagaag- hagaagsan yihiin oo caqligii iyo khibraddii iyo diintii ay xoolahan ku maamulan lahaayeen ay leeyihiin xoolahooda markaa u dhiiba haddayse soo baxdo inay weli usii baahan yihiin in gacanta loogu hayo ha u dhiibina ilaa aad ka aragtaan in ay macnaha waxa weye hagaageen oo xoolahan maamulan karaan soomaalta yani waxa weya ilaa ayaga laga dareemo oo laga arko wey macnaha su-aashu waxay tahay marka see lagu garan karaa oo imtixaanka see loo gelin karaa culimada nimba sigu leeyahy lakin sida fiican waxa wey in la yidhaahdo xoolaha qaar ka mida loo dhiibi masalan wiilkii markuu qaangaadho shan iyo toban jir gaadho ama uu macnaha waxa wey si uun u qaangaadho xoolaha qaar ka mid oo yar baa loo dhiibi waa lagu fiirina marka bal waxaa la dhihi suuqa galoo soo rogrog ama dukaankii baaba lala joogiyo qaabku wax u iibinaya iyo qaabku wax u maamulhaya iyo yaa la fiirin xagga diyaanadiisa iyo diintiisa iyo lexjecladiisana waaba la arkaa siyaabahaasaa lagu garan karaa ninkani inuu yahay ruuxani ruux xoolahan kadaata lexjecla ka haysoo maamulan doona iyo inuu yahay safiih xoolaha ku ciyaari doona haddaad marka ka cabsanaysaan inay ku ciyaaraan ka haya haddii kalena markaa u dhiiba wey macana waxaa la yidhi xoolaha agoonta ha cunina xadgudub ha u cunina idinkoo ku xadgudbay iyo idinkoo ka idinkoo kala degdegaya oo kala horumaraya qaangaadhidooda iyona idinku qaangaadhina kala degdega ha u cunina ilaan markay qaangaadhaan iyagaa qaadanay hadday qaangaadhaanna xoolahooda siiya dadka marka xoolaha gacanta ku haya agoonta waa laba qaybood ninna waa nin xoolo leh ninna waa nin faqiiro waxba lahay ninkii haniyoo xoolo isaga ku filan haysta oo isagu leeyahay agoon xoolaheedna gacanta ku hayow agoonta xoolaheeda iska ilaali iska xog taa xoolahaagu wax kugu filaadeen ayagana xoolaha aad u hayso iyo dadaalka aad u qabanayso ilaahay agtiisay kuu taallaayo aakharaad geysatay laakiin ninka faqiirka ah ee baahan wax ku filan aan haysanin xoolihii agoontana ku mashquulsanoo u haya u rogrogaya u ilaalinayay kaa waxaa la yidhi si wanaaggeeda la yaqaano xoolaha agoonta wax kaga cun saasaa layidhi macnaha macnaha wuu cuni laba mid kii yar buu ku isticmaali isaga oo kale shaqada uu ka hayo xoolaha agoonta dadka haya ee magaalada ama bulshada ka mid ah ujuurada ay qaataan iyo inta ay u qaataan mushahaar ahaan waa laga hadday yar tahay taasaa la siin hadday ka yar tahay oo middaa ay u dhaanto agoonta oo ka yar tahay inuu biilkiisa ka qaatana biilkaa laga dhigay saas maana biilkiisa iyo masruufkiisa unbaa laga siin hadday taasu badato ooy u dhaanto in ujuuro la siiyana ujuur ahaan baa loo siinay marka intaa wuu cuni hadduu cuno berrita miyaa laga rabaa berritu hadduu xoolo helo ma inuu soo celiyaa culimada qaar baa qaba laakiin waa laga xoog badanya soo celis male maxaa ninkana waktigiisii iyo dadaalkiisii iyo caqligiisii o dhan buu meesha ku bixinaya sooma marka wuu cuni mana soo celina sidaas daraaddeed baa rasuulkeena waxaa ka sugan sal alay waslam inuu nin baa u yimi nabiga sal alay waslam markaasaa wuxuu yihi rasuul allow rasuul allow agoon baan leeyahay faqiir baan anigu xoolo malihi laakiin agoon xoolo ay leedahay baan gacanta ku haya ma cuni karaa nebigu wuxuu ku yihi sal alay waslam kul min maali yatiimika hayra musrifin walaa mubadirin walaa muta'afirin maalan buu nabi uri sal lay slm agoonkaaga xoolihiisa cun haddaad faqiir tahay adigoo oon ku xadgudbaynin firfirdhinayn oo meelaan loo baahnayn aan ku bixinaynin aan kaydsanaynin xoolahaaga xoolihiisa aan ku ilaalinaynin yani waxa shuruudda haddaad ilaalin karto ka cunbale saas maana marka aayaddiiyo xadiidku waxay muujinayaan ruuxa baahi u geyso ka cunay kuna haya gacanta inuusan soo celin doono wixii uu ka isticmaalay macna ayib wabtaluu imtixaana alyataama agoonta imtixaana xataa idaa balaquu markay gaadhaan annikaaxa guurka markay gaadhaan oo xilligii guurka ay gaadhaan oy qaan gaadhaan fa in aanastum haddaad aragtaan minhum xaggooda rushdan hagaagsani haddaad ka aragtaan inay hagaagsan yihiin oo yani waxa weyaan khibraddii diintii caqligii xoolahan ay ku maamulan lahayn ay leeyihiin fadfacuu dhiiba ilayhim iyaga amwaalahum xoolahooda u dhiiba xoolahooda far gacanta ka geliya maxaa yili nin weyn buu dad waaweyn wey marka dad waaweyn oo ismaamuli kara saas weya walaa ta'kuluuha xoolihii ha cunina israafan ay musrifiina xaala atiin kuwa xadgudbaya wa bidaaran ay mubaadiriina xaala atiin kuwa degdegaya an yakbaruu inay weynaadaan oo qaan gaadhaan idinkoo kala degdegaya xaala atiin kuwa kala degdegay oo kala hormaray intayna idinku qaangaadhin waman kaana waman ciddii kaana ahaaday haniyan mid tanaad ah oo xoolo haystaay falyastacfif ha isilaaliyo falyastacfif ha is ilaaliyo ha isdhowro oo xoolihii agoonta ha iska dhowro waman kaana ruuxii ahaaday faqiiran mid baahan xoolihii agoontana gacanta ku hayaayay falyakul ha cuno xoolihii agoonta bilmacruufi si wanaaggeeda la yaqaano ha ku cuno si wanaaggeeda la yaqaano macnaa sharciguna wanaaggeeda yaqaano cirfigana wanaaggeeda laga yaqaano wey macna saas weya fa idaa dafactum haddaad dhiibtaan ilayhim iyaga amwaalum xoolahooda markaad u dhiibaysaan fa ashhiduu markhaati geliya calayhim dushooda markaad xoolahooda siinayso ood ku wareejinayso dad markhaatiyaa u samee berrito si aynan kuu inkirin oyna u odhanin waxboo nalama siin soo kuma dhihi karaan markhaati goobjoog ah oo markaad u dhiibaysa idin arka waa inaad meesha keento wa kafaa billaahi ilaahay baana ku filan xasiiban xisaabiye allaana xisaabiye ku filan oo markaad u dhiibayso iyo xoolahooda markaad gacanta ku haysaba ilaahay waa kula socdaa isjir marka wey manaa xoolaha agoonta aada uga taxadar baa laleeya manaa iska ilaali lirijaali nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuuna walilnisaai nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuun mima qala minhu aw katura nasiiban mafruuda lirijaali raggii waxaa u sugnaaday nasiibun diinta islaamka iyo dhaqamadan hadda waxay ku kala gedisan yihin dhaqamadani oo hadda adduunka ka jiriya dawladaha iyo nidaamyada jiraaya waxay aada uga cararaan waxa la yidhahdo bataala shaqa la-aanta shaqa la-aanta waxay yidhahdaan waxyaalaha dawladaha dumiya si ayna marka bulshadii iyo dhallinyaradeedii iyo aynan dawladda u arag iyo khaladaadkeeda waana toofuurin oo meel walbaa loogu diyaarin dan lagama le laakiin diinta islaamka iyo sharciga ilaahay dejiyey xoolahan ruuxu uu haysto meel aan anfacayn inay ku baxaan lama rabo haddii la arko isagoo ku bixinayana waaba la qabanba soomaaarta go-aan baaba laga soo saari maxkamaddaaba go-aan ka soo saari inuusan waxna laga gadan karin waxna gedi karin soo lama nadaamo kaafiyo kala dheeriya maa saas maana ayib lirijaali raggii waxaa u sugnaaday buu rabbi yihi subxana wa tacaala nasiibun gabal baa u sugnaaday ama nasiib mimaa shay xaggii bay gabal ka leeyihiin taraka ay ka tageen alwaalidaani labadii waali walaqrabuuna iyo qaraabadii walinnisaai dumarkiina waxaa u sugnaaday nasiibun gabal mimaa shay buu gabal uga sugnaaday taraka ay ka tageen alwaalidaani labada waalid walaqrabuuna iyo qaraabadii mimaa kaasoo mimaa ama mimaa shay xaggii ayee nasiibkaasi uga sugnaaday qalla yaraaday oo minhu kaa laga tegay ka mid a laga dhintay aw amase kasura batay nasiiban nasiib xaal uu yahay mafruudan oo la waajibiyey ama la gooyo xagga ilahi laga gooyey subxana wa tacala aayaddani waxa weeye waxay ahayd dhaqankii dhaqan horeo jaahiliyadii jiray bay duminaysaa dhaqankoodu wuxuu ahaa caruurta yaryarkaa iyo dumarka dhaxalka wax lagama siin jira waxay dhihi jireen nin wax iska celin karaa oo gaashaan qaadi kara oo dagaalada ka qaybgeli kara unbaa dhaxal kale dumarna dagaal ma galaan saas daraaddeed dhaxal ma leh caruur yaryar oon weli gaashaan qaad gaadhin oon dagaalami karinna dhaxal male saasaa dhaqan u ahayd tii baa la burinaya rabbi wuxuu ilahi subxana wa tacaala yacni waxa labada waalid ka tagaan ama qaraabadu ka tagto ragguna waxbay ku leeyihiin dumarkuna waxbay ku leeyihin soo ma yacni ragguna waxbay ku leeyihin dumarkuna waxbay ku leeyihin dumarku waxbay ku leeyihin oo dhaxalkii waxbay ku leeyihin ma dagaalamaan keliya inaad uga qadisaan ma aha ragguna ama carruur ha aadan ama kuwo waaweyn ha noqdaan iyaduna qayb bay ku leeyihin ama ha yaraado shayga laga tegay ama ha bato saas macnaha xataa haddii macnaa wax yar uu maydku ka tago waa in la dhaxlo oo raggii iyo dumarkii dhaxalka lahaa waa inay dhaxlaan hadduu badan yahayna waaba meesheeda macnaha waa nasiib iyo gabal ilaahay gooyey ma aha shay yacni wax weeyaan maaragtay sunno a ma ah shay iska fudud ma ah waa shay go-an oo la kuray wey ilahi subxana wa tacaala gooyey oo waajibiyey wey macnaha lirijaali marka aayaddu waxay leedahay macnaha dhaxalkii waa la wada leeyahay rag iyo dumarba dhaxalkii waa la wada leeyahay dumarku dhaxal male waa mas'alo jaahiliya wey macnaha soomaalidu qayb bay masaladaa kas waxbaa kasoo gaadhay waxbaa kasoo gaadhay soomaalidu dumarka dhaxal ma siiyaan dhaxal ma siiyaan raggii unbaa qaybsan ayaduna waxaaba lagu leey reer kalaa baad ka tirsan tahay baa la dhihi khalaas marka waa jaahiliyadii carabta soo hadda ka hor ima dhihin jaahiliyadii carabta wax badan baynu ka haysanaa dumarku dhaxal bay leeyihiin ilaahay baana u gooyey dhaxalkay leeyihiinna waa inay qaataan ama reer kale ha u dhaxdo ama meel kale ha ka soo jeedo ama xoolaha cid kale ha u geyso ilahay baa u gooyey maxaad adigu uga baqay saas wey macana lirijaali raggii waxaa u sugnaaday nasiibun gabal baa u sugnaaday iyo nasiib mimaa shay xaggiibuu uga sugnaaday taraka ay ka tageen alwaalidaani labada waalid walaqrabuuna iyo qaraabadu waxay ka tageen walinnisaai dumarkiina waxaa usugnaaday nasiibun iyagana nasiib baa usugnaaday iyo gabal mimaa shay xaggiibuu uga sugnaaday taraka ay ka tageen alwaalidaani labadii waalid iyo walaqrabuuna qaraabadu mimaa shay xaggiibay wax uga sugnaadeen dadka qal la yaraaday oo minhu waxa laga tegay ka mid aw amase kadura batay ama ha yaraado ama ha bato waxbay ku leeyihin nasiiban xaal uu yahay nasiib mafruudan oo la gooyey ama la waajibiyey waidaa xadara haddii ay soo xaadiraan alqismata qaybinta ululqurbaa kuwa qaraabtinimada u saaxiibka ee dhaxalkaa wax ku lahay walyatamaa agoontii hadday soo xaadirto wlmasaakiinu iyo masaakiintii farzuquuhum irzaaqa oo yani waxa weyaan wax ka siiya minhu xaggiisa kaa la qaybinaya wax ka siiya waquluu waxaadna dhahdaan lahum iyaga qawlan hadal ku dhaha macruufan oo la yaqaano ayaddani waxay leedahay meesha dhaxalka lagu qaybinayo inta badan dad baa yimaada dadka dhaxal kale dadaan ahayn baa yimaada masaakiin baa timaada agoon baa timaada dad qaraabo guud aa yimaado laakiin aan dhaxalka wax ku lahayn dad raqadaa uu soo raacay ilaan meel ay raq taallo haad way imaan sooma dad badan oo lagu talagelin baa iska imaan oo meesha intaad wax lagu qaybinayo iska soo dugsan kuwaa meesha yimid dhaxalka lagu qaybinayo ha qadinini ee waxoogaa u balqiya waxoogaa u saydha waxoogaa samris ah ilaan meeshanay usoo hanqaltaagahayaanoo xoolahan la qaybqaybsanaya ninba dhinac qayb una dhaqaaqahayo bay indhaha usoo taagahaya marka wax la-aan ha dirine waxoogaa wuxuun u tuura bu rabbilahi subxana wa tacala waa dadka meesha xoolaha lagu qaybinayo yimid wey macnaha aayadda marka waxaa lagu muransan yahay culimadu waxay ku muransan yihiin aayaddu ma muxkama oo weli xugumkeedu wuu joogaa oo inaan ku dhaqanno waa laynaga rabaa mise aayadda waa la naskhay in badan oo culimada ka mida waxay qabaan aayaddu waa la bedelay xukumkeeda way naskhanta waxaa nasakhay aayadaha dhaxalka oo inoo soo socda maxaa yeelay xoolihii haddii cid walba waxay kulahayd la qaybiyey oo la yidhi nin hebel intaasuu le hebel intaasuu le hebel intaasuu leeyahay kuwani meesha waa ka baxeen nin meesha iska soo istaagoo meesha yimid hadde waxa weeyaan yaa qayb u sheegayba aayadahan marka waxa weye dhaxalkaa nasakhay waa ra'yi qolana waxay leeyihin mehe lama nasakhina weli waa joogtaa oo ninkan kadaata dadkan dhaxalkiisa leh mooye dad badan oo qaraabo ah oo ku tirsanaa oo gacan qaban jiray oo isaga ku xisaabsanaa baa jira maantana hadduu geeriyooday qatan soo ma dadkii noocaas waa kala ma qadinaysaa marka ha qadinine wuxuun siiya wuxuun u tuura baa laleeyahy macnaha marka waajib ama waxaad tidhahdaa waa haddii la yidhahdo weli xukunkeedu waa jiraa in waajib weeye la yidhahdana waa suurtagal in la yidhahdo waa sunnana suurtagal waxaad muddaa inay xoog badan tahay in aayadda xukunkeeda la nasakhay saas macnaha oo xoolaha haddii laga dhinto dadka dhaxal kale unbaa iskale iyo wax iyagu ka sadaqeeyaan laakiin wax laazim ku ah oo kale ma jiro waidaa goortii xadara ay soo xaadiraan alqismata qaybta meesha wax lagu qaybinaya hadday soo xaadiraan ulul qurbaa kuwa qaraabtinimada u saaxiibka ah dhaxalkana aan wax ku lahayn wey macana ilaa ninkii dhaxalka wax kuleh isagu qaybtiisiibuu u joogaa meesha ulul qurbaa kuwa qaraabtinimada u saaxiibka ah oo xigaalka ah walyataamaa iyo agoonta iyo walmasaakiinu masaakiintu hadday soo xaadiraan qaybta farzuquuhum irzaaqa minhu qismada qaybta wax ka siiya matruuka shayga laga tegay wuxuun kaga irzaaq wuxuun u tuura waquuluu waxaad dhahdaan lahum iyaga qawlan hadal ku dhaha macruufan oo wanaagsan hadal wanaagsanna ku dhaho oo yani wax way u tacsiyeeya war maxaad meesha ka soo doonteen adhina maxaad meesha maxaad meesha xoolaha ninkaa iskale ka dareera meesha adhina hadal xun dadkan haku dhina waa dad masaakiinoo baahan soo ma wa aatuu xaqahu yawma xasaadihi timirta meesha beerta maalinta la goynayo oo ay macnaha waxa weeyaan la jarayo masaakiinta timaada wax ka siiya soo ma geela iyo xooluhu maalinta ceelka yimaadaan oo sabada joogaan wax ka lisa oo dadka uga lisa soo ma haddaad waxoogaagii muuqda ee aada wax ka tuuri lahayd ba la dhuumato hade qoladii macnaha suuratu aan ugu tegi doono yani suurat lqalam soo ma aan ugu tegi doono beerta lahaan jiray unbaad noqon doonta beerta ilahi subxana watacala marka dabcagta la mariy saas wey macnaha waidaa goorti waquluu dhaha lahum iyaga qawlan hadal ku dhaha macruufan oo wanaagsan walyaksha ha cabsadeen alladiina kuwa low tarakuu hadday ka tegi lahaayeen min khalfihim gadaashooda duriyatan caruur hadday kaga tegi lahaayeen dicaafan oo tabar daran khaafuu cabsan lahaa calayhim dushooda u cabsan lahaa kuwaas ha cabsadeen falyattaquu llaha allaha ka cabsadeen oo walyaquuluu ha yidhahdeen qawlan hadal sadiidan oo hagaagsan kuwa hadday caruur tabar daran gadaal kaga tegi lahaayeen u cabsan lahaayow cabsada ilahay ka cabsada maxaa laga wadaa macnahaas laba macnoba waa suurtagal macnaha hadda siyaaqan meeshan aayaddu ay ku jirto marka la fiiriya aayadaha ka dambeeya macnaha fiicani waxa weeyaan in la yidhaahdo waxaa lala hadlayaa dadkii agoonta gacanta ku hayay ee mas-uuliyiinta ka ah waxaa la leeyahay adiga soo agoon gacanta kuma haysa haddii aad adigu dhiman lahayd kaba soo qaad caruurtaada iyo agoontaada caruurtaada aad ka tagtay ee agoontaa seed jeclaan lahayd in loola dhaqmo soo si wanaagsan in loola dhaqmo ma rabti ilmahaagii ood ka dhimatay oo agoon ah caruurta hadda aad gacanta ku hayso waa kuwaasoo kale sidaasoo kale ula dhaqan baa la leeyahay sidii caruurtaada haddii aad ka dhimato aad jeclayd in loola dhaqmoo loogu naxariisto oo loogu turo oo xoolahooda loogu ilaaliyo saad jeclaan lahayd adiguna kuwaad hadda gacanta ku hayso ula dhaqan intaa way aayadda murtideedu macnaha walyakhsha ha cabsadeen alladiina kuwa low tarakuu hadday ka tegi lahaayeen duriyatan low tarakuu hadday ka tegi lahaayeen min khalfihim maxay ka cabsanayaan ha ka cabsadeen inay caruurta agoonta xoolahooda ku xadgudbaan ama agoontii ay dayacaan ha ka cabsadeen walyakhsha aladiina kuwii ha cabsadeen low tarakuu hadday ka tegi lahaayeen min khalfihim gadaashooda duriyatan caruur hadday kaga tegi lahaayeen oo ka dhiman lahaayeen caruurtaasoo dicaafan tabardaran khaafuu u cabsan lahaa calayhim dushooda caruurtoodiibay u cabsan lahayn hadday dhintaan kuwaasi hadda ha cabsadeen oo caruurtay gacanta ku hayaan ha u cabsadeen waa kuwoodoo kale falyattaqu llaha allah ha ka cabsadeen oo walyaquuluu ha yidhaahdeen qawlan hadal sadiidan oo hagaagsan hadal toosanna ha yidhahdeen oo caruurtan u madax salaax hadal wanaagsan ku dheh yacni waxa weye u naxariiso ha kaa dareemeen inaad macnaha aabbahoodao kala tahy haba yaraatay inay kaa dareemin agoonnimo ha dareensiini inay agoon yihiin ha dareensiini kuwaaga inay kuula mid yihiin ood aabba ahaan oo kale u tahay oo naxariistaa iyo nugaylkaa dareensiini afkaad kula hadlayso mucaamalaadkaad la mucaamalanayso saa ha noqdo laakiin hadday dareemaan inay agoon yihiin waa khatar taasaa dareensiini wey macnaha waquluu lahum walyaquuluu qawlan sadiidan saas wey macnaha ayib ina aladiina kuwa ya'kuluuna cunaya amwaala alyataama agoonta xoolaheeda dulman gardarro ku cunaya innamaa ya'kuluuna waxay uun cunayaan fii butuunihim caloolahooda caloolahooda dhexdooda waxay uun ku cunayaan naaran naar bay ku cunayaan wasayaslawna wayna geli doonaan saciiran yacni naar huraysay geli doonaan axkaamta ku saabsan agoonta xoolaheeda sidii loo hayn lahaa sidii loo maamuli lahaa sidii loo dhaqi lahaa ayaa aayad waxaa loogu dambaysiiyey khatar ah dadka xaqdarrada xoolaha agoonta ku cunaya waxay uun cunayaan calooshooda gudaheeda naar bay ku cunayaan maxaa yeelay xoolahan aad cunaysa ee agoonta berrito iyaga laftoodaas sabab waxay u noqon doonaan inay calooshaada naarta gubto oo cadaab ku dhammaysto saas way macnaha saas weyaan marka inaad iska ilaaliso iska fogayso rasuulkeennuna wuxuu yihi sal lla alay waslam toddobada ruuxa naarta ku halaaga waxaa ka mid a agoonta xoolaheedoo la cuno agoonta xoolaheeda marka in layska fogeeyo in layska fogeeyada maaha waynagii soo marnay yas'aluunaka cani ilyataama qul islaaxun lahum khayrun wain tukhaaliuuhum fa ikhwaanukum fi ddiin waynu soo marnay inaan laga fogaanaynin oo lagu dhex jirahayo xoolihii laysku darsan karo waynu soo marnay suurat lbaqara kusoo marnay laakiin halkan waxaa laga wadaa xaq darro inaad u dhuumato inaad dhacdo inaad adoon xaq ulahayn cuntood qaadato intaasoo dhan ba macnaha wax wey laga wada iska jira wey marka ina aladiina kuwa ya'kuluuna cunaya amwaala alyataama agoonta xoolaheeda cunaya inamaa ydulman xaq darro ku cunaya iyo gardarro inamaa ya'kuluuna wayun cunayaan fii butuunihim caloolahooda dhexdooda waxay ku cunayaan naaran dab bay cunayaan sidii iyagoo dab cunaya oo kaleto maxaa yeelay waxanay hadda cunayaan yaa sabab u ah naartii cadaabkaybi macnaha wax wey sababi wasayaslawna wayna geli doonaan saciiran naar huraysana way geli doonaan maalinta qiyaamada saas wey macnaha ayib yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari milu xadi lunhayayn fain kuna nisaan fawqa tnatayni falahuna hulua ma tarak waxyaalaha waayaan aada loo fududaystay ayay ka mid tahay agoonta xoolaheedu weliba dadweynaha oo keliyata ma ahe wadaadadii baa fududaystay waad arkaysaa macnaha maraakiista agoommada oo laba wadaad ku hardamahayaan baad arki laba wadaad baa isku haysta anaa maamuli anaa maamuli yacni waxa weeyaan agoon xoolaheed iyo maraakisteed iyo meelo lagu dhaqaalaynayo bal adiga waxaad ugu hortid maxay tahay hunguriin baa doonaysa sooma wadaadow waxaa ka daran mid intuu carabaha iyo dadkan samafalka bixiyo u taga waxoogaa ka soo aruuriyo oo magac agoon kaga soo uruuriya berritana waxoogaa intuu u balbalqiya agoontii inta kale isagu ganacsi ku gala soo masale khatarteedan ma aha dad baaba ganacsi ka dhigtaba magaca agoonta inay ku shaqaystaan ma aha inay dad ku dhan yihiin dad akhyaar ah oo culimada ah oo agoonta u shaqeeya waa jiraan waktigooda iyo kulli u shaqeeya laakiin qaar badan baa ku hoos dhuuntoo shaatiga culimada intay huwadaan bay magaca agoonta ku shaqaystaanba sawiray qaadayaan malaf weyn bay wataan nin walba waa la hoosgalaya waxay leeyihin intaasoo agoonaan haya berrina waxa weye guryo waaweyn baa u jeexan ilahay miyaa laga cabsanaya subxana wa tacala maalin maanta in baa dambaysa saas way macnaha yuusiikum allahu alla wuxuu idin dardaarmaya fii awlaadikum caruurtiina dhexdoodu idin dardaarmaya arrinta caruurtiinu ilaahay idinkala dardaarmaya halkan aayadan ilaa aayadda ka dambaysa labada aayadoodba dhaxalkii baa la galay dhaxalkii labadan aayadooda isku xiga iyo aayadda suuratu nisa ugu dambaysa yastaftuunaka qul illahu yuftiikum fi lkalaala saddexdaa aayadood waa saddexdaa aayadoodee dhaxalka faahfaahisay qaabka wax loo dhaxlo la saddexdooda markii lagu daro axaadiista nebiga sal lay slam ka soo aroortay dhaxalka wax ka maqani ma jiro nusuustiisa waa kaas ku egtay dhaxalkiibaa markan la gudagalay yuusiikum allahu alla wuxuu idin dardaarmayaa fii awlaadikum caruurtiina dhexdoodu idin dardaarmaya lidakari mid ka lab waxaa u sugnaaday mithlu xadi lunsayayni labada dhadiga ah dheeftoodoo kale labada dhadigaa dheeftoodoo kale buu ninka lab leeyahay fa in kunna hadday yihiin dhadigii nisaa'an hadday dumar yihiin fawqa tnatayni oo laba ka badan falahunna waxaa u sugnaaday huluhaa maa shay labadii hulu taraka uu maydku ka tegay huluhaa maa taraka maydku wuxuu ka tegay saddex meelood marka loo qaybiya laba ka mid laba lugood baa laysu raacinaya wa in kaanat hadday tahay midii laga dhintay waaxidatan hal gabadha hadday tahay falahaa waxaa u sugnaaday annisfu xoolihii niskood bay leedahay waliabaweyhi maydka labadii dhalay labadiisii aabbe waxaa u sugnaaday aabihii hooye wey waliabaweyhi labadiisii waalid waxaa u sugnaaday likulli waaxidin mid walba waxaa u sugnaaday oo minhumaa labadooda ka mid a assudusu lix meelood meel lix meelood marka loo qaybiya meel ka mid a bay leeyihin mimaa taraka wixii uu maydku ka tegay xaggiisay ka leeyihiin suduskaas waa goormo markay leeyihiin in kaana hadduu ahaaday weye lahu mayd ka dhintay waladun hadduu carruur leeyahay wey markaasay suduska leeyihin fain lam yakun hadduusan ahaanin lahu maydka waladun wax carruura hadduusan lahayn oo wawarihahu ay dhaxlayaan abawaahu labadiisii dhashay baa dhaxlaysa faliummihi hooyadii waxaa u sugnaatay athuluthu saddex meelood meel fain kaana haddii ay ahaatay lahu isaga ikhwatun walaalo hadduu leeyahay maydka faliummihi hooyadii waxaa u sugnaatay assudusu lix meelood meel min bacdi wasiyati saa waxaa la yeelayaa oo wax loo qaybinayaa min bacdi wasiyatin dardaaran kadib oo yuusii uu dardaarmay biha iyada aw daynin iyo dayn kadib dayntii lagu lahaa markii la bixiyey dardaarankiisiina la fuliyey kadib unbaa qaybtu imaanaysa aabaa'ukum aabbayaashin wa abnaa'ukum iyo wiilashiinna laa tadruuna ma ogidin ayuhum koodeebaa aqrabu dhawaansho badan lakum idinka nafcan xagga intifaaca kineebaa nafci ahaan idin dhawaansho badan ma ogid fariidatan alla wuu waajibiyey arrinkaa isagaa fariidatan waajibin oo min allah xagga alla ka ahaatay ama fariidatan xaal uu yahay shay alla gooyo waajibiyey oo min allah xagga alla ka ahaatay ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday caliiman midkii cilmi badan xakiiman oo xikmad le buu rabbi ahaaday subxana wa tacala aayaddan waxay kusoo degtay sabanusuulka ugu fiicani wuxuu ahaa sacad ibnu rabiici saxaabigii la odhan jiray dagaalkii uxud lagu dilay ayaa xaaskiisii baa nabiga u timi sal lay slam markaasaa waxay tihi nebi allow sacad ibnu rabiic uxud baa lagu dilay waadna og tahay laba gabdhood buu ka tegay iyo xoolo adeerkood baa yimidoo xoolihii oo dhan buu ka haystay labadii gabdhoodoo caydhana anay igu soo hadheen lama guursanayo haddayna xoolo lahayn xoolihiina adeerkood baa wada qaatay waa say jaahiliyad ahaan jirta oo gabdhaha iyo dumarka waxba lama siin jiro nebigu wuxuu ku yidhi sal lla alay waslam inta ilaahay ka xukumaya iska sug aayaddana marka soo degtay yuusiikum allahu fii wlaadikum lidakari mila xadi lunqayin markaasuu nebigu adeerkood u yeedhay wuxuu ku yidhi nebigu sal ly wasalam sacad labadiisa gabdhood xoolaha waxaad saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood sii buu nebigu sal lay slm hooyadoodna waxaad siisaa sideed meelood marka loo qaybiya meel ka mida sii waxa soo hadhayna qaada buu nebigu sal lay slm ilan aayaddaasaa tidhi laba gabdhood hadduu maydku ka tago xoolaha waxay leeyihiin saddex meelood laba meelood xaaskana aayadda soo socotaa ka hadli doonto maydku hadduu caruur ka tegey xaaskuu ka tegay waxay leedahay sideed meelood meel saas maana aayadaha soo socdaa ka hadli doonta aayaddanaa marka soo degtay oo alla ku faahfaahinaya subxana wa tacala caruurtiinaa ilaha idinkala dardaarmaya waa lagu bilaabay caruurtiinaa laydinkala dardaarmaya caruurta gabdha iyo wiilal midkay ahaadaan midkay dooniba ha ahaadeene caruurtiinna ilaahay baa idinkala hadlayo idinkala talinaya wuu inooga naxariis badan yahay ilahay carruurteenna sooma maxaa yeele naga carruurtii inta la kala qaaday bay wiil gabdhihiina fogeeyeen wiilashiina soo dhawaysteen ilaa bal wiilashiina waxay yidhahdeen kuwaan dagaal geli karin ma laha dhaxal male bal ilaahay waa idinkala talinaya hawshaas xadiis saxiixa nebiga ka sugan sal lay slam maalin maalmaha ka mid wuxuu arkay haweeney dad la soo qafaashay ku dhex jirta oo ilmo yaroo ka lumay raadinayso aada u ordaysa wareegaysa oo aada u wareersan markaasuu nebigu uri sal lay slam middaasi ma idinla tahay ilmaheeda hadday hadda heli lahayd inay naar ku tuura ma way heshay intay heshay oo qaaday bay shafka ku dhajisay markaasuu nebigu uri sal lay slam ma idinla tahay inay middaasi iyadoo heli karta ilmaheeda ilmaheeda inay naar ku tuuri lahayd may bay dhehen wuxuu yihi nebigu sal lay wasalam ilaahay baa inoo idinka naxariis badan oo addoommadiisa uga naxariis badan middaasi naxariistaa ilmaheeda u hayso ilaahay baa ilmaheenna inooga naxariis badan oo nafteenna inooga naxariis badan saas daraaddeed ilmihiinaa laydin dardaaran laydinka siin way macnaha waa ka dardaarankii laynaga siinay ayib waxaa la yidhi marka lidakari milu xadi lunhayayn labka ninka labka ah laba dhadig ah waxay qaataan oo kaleu qaadanaya laba qolaa meeshaa soo gelay carruurtii haddaynu ku jirno waxaa laga wadaa maydku carruurta uu ka dhintay oo wiilal iyo gabdho leh wiilkiiba wuxuu leeyahay laba gabdhood waxay qaadan lahayn ama ayaga keliya ha ka dhinto ama dad kale intuu kala dhinto dadka kale dhaxalkoodii markay qaataan inta u soo hadhaysa ha ku qaybsadeen laakiin hadday isu soo hadhaan dadkii wada dhashay oo wiilal iyo gabdho leh gabdhaha iyo wiilasha saasa wax loogu qaybinaya macana lidakari milu xadi lunhayayn su-aal baa la isweydiin karaayo maxaa wiilasha loogu sadburiyey sadka dheeraadka maxaa wiilasha loo siiyo gabdhaha loo siin waay cadaaladdaa sidaas waxaan saa u leeyahay gaalaa meesha ay naga soo gashay gaalaa waxay yidhaahdeen islaamku dumarka xuquuqdiisa ma siiyo meelaha ay marka qabsadeen waxaa ka mid a yacni waxa weye dhaxalka ragga iyo gabdhaha waxaa loo badiyey ragga waxaa la socota wiilka waxoogaagan dheeraadkee la siiyey xil iyo takaaliif baa la socota gabadhana xil iyo takaaliif isaga saaran baan saarnay aadan ka soo qaadna maalan mihaal yaroo fudud baan idin siinaya ninku markuu guursado waxaa laga rabaa meherkii isagaa laga rabaa soo ma aan dhahno waa laba gabadh iyo wiil waa wiil iyo laba gabdhood oo aabba wada dhalay oo wada dhashay oo laga dhintay wiilkii markuu qaan gaadho oo guur isu diyaariyo waxaa laga rabaa meherkii gabadha laga rabaa gurigii inuu dhistaa laga rabaa masruuf baa laga rabaa shaqaa laga rabaa gabdhahan ay walaalahayiin laftooda isagaa mas-uulka ah xilkaasoo dhan isagu saaranya kullina waa xil kharash u baahan soo ma laakiin gabadhii gaba soo qaad markii macnaha waxa weeyaan ay qaan gaadhay inta la guursado baa waxeedii wax loogu dari soo ma aan dhahno maalan yacni waxa weeyaan saddex boqol buu ka dhintay saddexda boqol iyaduna isaguna laba boqol buu leeyahay iyaduna boqol bay leedahay soo ma ayib isaga boqol labadiisii boqol markay meher iyo masruuf iyo guri la dhigo iyo shaqo iyo wax walba ku dhammaadeen oo isagoo cayda soo istaagay iyadana boqolkeedii bay wadata boqol meheraa loogu daray gurigii baa loo dhisay gogol baa loo dhigay waatan waa meeshaasay buufleeda maxaa ka maqan marka kay cadaaladdu ku jirtaa marka yaa loo sadburiyey aniga weydiiye ha haddii cid uun loo sadburiyey gabadhaa loo sadburiyey leanna shareecada islaamku waa silsilad isku xidhanoo waxay ka soo bilaabanaysaa raggu iyagaa mas-uuliin ah ayagaa laga rabaa inay dadka masruufaan ayagaa hooyadood masruufi oo walaashood masruufi oo xaaskiisa masruufi oo isagaa shaqaynaya silsilada halkaa kasoo bilaabato axkaamta isku daba xidhan ah baa waxay keentay dhaxalkii in lagu saleeyo lagu qaybiyo sooma innaga intaynu silsiladaa laga yimid baa waxay laga soo qaaday oo kaleeto sida reer galbeedkiiyo gaalada ka jirto gabadhuna waa seenyo wiilkuna waa seenyo nin walbaba isagaa la imaanaya malqacadiisa iyo saxankiisa la imaanaya sida ay iyadu u foofayso isaguna u foofi nina xil ma saarna soo saas ma ayaga dhaqankooda marka la yidhaahdo waa in nisnis loo siiyo ayaga dhaqankooda marka la yidhahdo marka dhaqankii si buuxana mayna u qaadanin koodii keennina waa lanaga waswaasiyey marka milu xadi luntayni waa cadaalad rabbaaniya wey cadaalad ilahi subxana wa tacaala uu dhiga wey ninka fahmi kara laakin waa nin ilahi subxana wa taala caqli iyo cilmi isugu daray meelaha sogsoke dadka joogaan o dhan ma fahmi karaan saas wey macanaa marka lidakari milu xadi luntayn taasi waa mid maydkii wuxuu ka tegay laba gabdhood laba gabdhood wax ka badan buu ka tego wiilal lahayn maxay leeyihiin xoolihii uu ka dhintay saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood baa la siinaya waa laba gabdhood bay aayaddu sheegtay wixii ka badan labada gabdhoodna waa la mid sunnada nebiga ku dartay sal lay slm laba gabdhood iyo wixii ka badan hadduu ka dhinto wiilal lahayn labada gabdhood saddex meelood xoraha marka loo qaybiyo laba meelood bay leeyihin saddexda gabdho afarta gabdhoodna waa la mid isku mid wey macnaha waa midda rabbina yidhi fain kunna nisaa'an fawqa tnatayni falahunna thulutha maa taraka intaasaa taa laynoogu sheegay hadduu hal gabadh a ka tegay maxay leedahay xoolihii laba meelood marka loo qabiyo meel bay leedahay meeshaa kale ciddii kale qaadana taaday ayib labadii waalid baa loo yimid oo mayd ka dhalay ayaguna say dhaxal u leeyihin labada mayd ee dhashay mayd maydkan meesha yaalla labada dhashay mid walba wuxuu leeyahay xoolaha lix meelood marka loo qaybiyo meel ka mid waase goorma waa markuusan ilma ka tegin maydku hadduusan wax ilma a ka tegin hooyadiina sudus bay leedahay aabihiina sudus buu leeyahay saas ayib hadduu carruur ka tagana waa midda layna yidhi fain lam yakun lahu waladun maya in kaana lahu walad hadduu caruur ka tago wey caruur hadduu ka tago labada waalid mid walba sudus buu leeyahay hadduusan wax caruura ka tegin caruur kamuusan tegin gabdho iyo wiilal toona kamuusan tegin hooyadii waxay qaadanaysaa hooyadii thuluth waxay qaadanaysaa macnaha thuluth saddex meelood meel bay qaadan aabbihiina inta soo hadhay buu qaadanaya casabanimuu ku qaadanaya waa midda layna yidhi fain lam yakun lahu waladun wawarisahu abawaahu faliummihi athuluth saddex meelood meel bay qaadan aabbihii lama sheegin isaga lama soo celin marka waa layska garanoo uludkaa wixii ka soo haray buu leeyahy saas daraaddeed baan markan dambe loo soo celin waxaa la daba dhigay hooyadu mar labaad bay suduskii dib ugu noqono haddii maydku yuusan caruurba lahaanin laakiin walaalo hal ka badan hadduu ka tago walaalo hal ka badan hadduu ka tago ama xagga hooye ha noqdeen ama xagga aabba ha noqdeen ama ha isku jireen hal walaalo ka badan hadduu ka tago ayadana hooyadii sudus bay dib ugu noqonaysa hooyadu marka laba goor bay wax qaadataa mar waxay wax ku qaadataa ulu uluka marka wax ku qaadanaysa laba shardi wey shardiga koobaad maydku inuusan carruur ka tegin shardiga labaadna walaalo hal ka badan inuusan ka tegin sooma labadaa shardi markii la helo waxay wax ku dhaxashaa ulu bay wax ku dhaxashaa saddex meelood meel labadaa mid ka mid a hadduu joogana maxay wax ku dhaxashaa sudus bay wax ku dhaxashaa intaa way khulaasad laakiin hooyadaa la soo celceliya waxoogaa la celceliyey saas way macnaa ayib rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala markaa kadib dhaxalkaa marka la qaybinayo saa wax loo qaybinayahay waa markii dardaarankii maydku ka tegeyna la bixiyo wuxuu ka dardaarmay isla markaana haddana dayntii uu ka tegay la bixiyo intaan xoolahaba la qaybsanin horta waa in dayntii la bixiyo qas marka ugu horraysa daynta marka laga bixiyo waa in la yidhahdo muxuu dardaarmay dardaaranka gadaal dambaa shardigiisa laga keeni doonaa inuusan dadka ku dhibin wey dardaarankuu ka tegay baa laga bixinaya dardaarankii markii laga bixiyo kadib waxa soo haday weeyaan waxa sidan loo qaybsanay oo marka dadka dhaxal kale ay qaybsanayaan min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dayn kadib baa waxaa layna yidhi saas ilaahay waa koox u qaybinaya aabba waxbuu u gooyey carruurtii waxbuu u gooyey idinka aabbayaashiin iyo carruurtiinna naf nafci ahaan kaydin dhow miyaad garanaysaa adduun iyo aakhira doona ma carruurtaada ku anfa- anfa- yani manaafacaadkoodu badan yahay ma aabbahabaa manaafacaadkiisu badnaa ilmahaagu say kugu kala manaafacaad badnaan doonaan wiilasha iyo gabdhaha miyaad garan adugu imise nin baa intay wiilal isku halaynahayeen oo wiilal dhaleen kulligood ay saaqidiin noqdeen oo hal gabadho uu dhalay ilaahay ku anfacay soo ma badna marka caruurtan iyo aabbayaashan iyo waalidkan iyo qaraabadan iyo sidaad u kala intifaacsan doontaan ilaahay baa yaqaana qorshahanna ilaahay baa dejiyey idinku garan maysaan raaca marka ka ilahay subxana wa tacala saasaa laydin leeyahy yuusiikum allahu alla wuu idin alla wuu idin dardaarmaya fii awlaadikum caruurtiinna dhexdooda ayuu idin dardaarmaya inaad dhaxalka siisaan way macnaha lidakari kallab waxaa u sugnaaday milu xadi lunsayayni labada dhadiga ah dheeftoodoo kaleu leeyahy dheef laba dhadiga dheeftay qaadan lahaayeen buu qaadan fa in kunna hadday yihiin kuwii laga tegay caruurtii laga tegay nisaa'an hadday dumar yihiin fawqatnatayni oo laba ka koreeya labaduna waa la mid oo sunnada nebigaa laga fahmay labaduna waa la mid ayaddu waxay tidhi laba ka badan laakiin labaduna waa la mid fa in kunna hadday yihiin nisaa'an oo fawqatnatayni laba ka badan hadday yihiin culamada waxay leeyihin fawqaday ziyaado ka dhigaan lakiin iska dhaaf hadalkaas fa in kunna hadday yihiin nisaa'an dumar oo fawqatnatayni laba ka badan laba ka sarreeyo ka badan falahunna waxaa u sugnaaday thuluthaa maa taraka maydku wuxuu ka tegey saddex meelood laba meelood saddex markii loo qabiya laba meelood bay leeyihin waa markuusan la joogin shardi waxaa ah inuusan nin lab a la joogin lab hadduu la joogo xaggay gelayaan lidakari mitl xaduluntayn bay ku noqonayaan lab waa inuusan meesha joogin walaalkooda saas way maanaa laba gabdhood keliya wey iyo ka badan ayb wain kaanad hadday tahay midda laga tegayo ilmaha laga tegay waaxidatan hal gabar hadday tahayna falahaa waxaa u sugnaaday annisfu nisbilad laba meelood meel bay xoolihii qaadanaysa nin walaalkeedana waa inuusan la joogin waa shard waxaa kale oo shardi ah inaysan gabadh kale meesha soo gelin walaalkeeda oo yani waxa weeyaan ay wada dhasheen hadduu meesha joogo lidakari mitl xadil untayn bay dib ugu noqon halkaasay geli sooma haddii gabadhay walaala yihiin meesha joogtana waxay dib ugu noqonaysaa fain kunna nisaa'an fawqa tnatayni falahunna uluaa maa tarakay markaa gelaysaa marka waa inay keligee tahay wey maana ayb wain kaanad hadday tahay waaxidatan falahaa waxaa u sugnaaday annisfu nisba u sugnaaday waliabawayhi labadiisii aabe labadii dhalay waxaa u sugnaaday likulli waaxidin mid walba waxaa u sugnaaday oo minhumaa labadooda ka mid a assudusu lix meelood meel lix markii loo qayb meel bay leeyihin mimaa shay xaggii bay lix iyo suduska ka leeyihiin taraka uu ka tegey goormay suduska leeyihin in kaana haddii uu yahay wey lahu maydka waladun hadduu carruur ka tago carruurtaasi ama lab ha noqdeen ama dhadi ha noqdeen ama ha isku jireen ilmahoodu hadduu carruur ka dhinto aabbana sudus buu qaadan hooyana sudus buu qaadan yay qaadanaysaa macnaha soo ma ayb fain lam yakun haddaysan ahaanin lahu maydkii hadduusan u ahaanin waladun wax carruur ah oo wawaridahu ay dhaxlayaan abawaahu labadii dhashay baa dhaxlay faliummihi hooyadii waxaa u sugnaatay markaa athuluthu saddex meelood meel hooyadii thuluth bay leedahay waa markuusan wax carruura ka tegin soo ma aabbihii aawey aabbihii inta soo hadhay buu leeyay casabo wey markaa fain kaana haddii uu ahaaday lahu maydka haddii uu ahaaday ikhwatun walaalo hadday u ahaadeen waa shardigii labaad ee hooyada ay uludka ku qaadan lahayd macna fa in kaana haddii uu ahaaday lahu maydka ikhwatun walaalo walaalo hal ka badan hadduu hal yahay ma riixi karo hooyada laakiin waa hadday hal ka badan yihin fa in kaana haddii uu ahaaday lahu maydka ikhwatun walaalo hadday u ahaadeen walaalahaasoo hal ka badan faliummihi hooyadii waxaa u sugnaatay markaa maydka hooyadii assudusu sudus baa usugnaatay dib ugu noqonaysa marka waxa weeyaan yani waxa weye waa labadaa shardi oo waa in walaalo tiro gaadhana la waayo maydkuna carruur ka tegin markaasay hooyadu thulu leedahay labadii shardiga meesha lagu sheegay labadaa mid ka mid a hadduu jirana hooyadu waxay ku noqonaysaa suduskiibay dib ugu noqonaysa suduskay qaadanaysa maana xataa walaaluhu markaa inay dhaxal yeeliyihiin shardi maaha haddayba joogaanba aabba hadduu joogo yani waxa weye waxba ma laha walaaluhu ilmihii aabbihii dhalay hadduu joogo walaalihii waxba ma dhaxlaan laakiin hooyadood unbay riixi hooyadood yani maydkan meesha yaallay iyaga waa walaalo hooyadoodna meeshay joogtaa labadan walaalaha hooyadii intay sulus ka riixeen bay sudus u riixeen joogitaankooda ay joogaan iyaguna waxuma dhaxlayaan oo aabbihiibaa wax u diiday hooyadoodun bay riixeen marka soo saas maa wadaadada soomaalida waxay dhihi jireen habar walad weyday walad waladkii weyday walaalo tacadudo weyday sulus la wayla catay baa la dhaha ha hooyadu mar haddayna walad ilmo joogin ilmo ilmihiina ayna joogin walaalo tiro gaadhana ayna joogin ulus qaadata soo saas ma haddaad doontaan intaa yartaaba iska qabsada ayib min bacdi wasiyatin saa waxaa wax loo qaybinayaa oo dadka wax loo siinayaa min bacdi wasiyatin dardaaran kadib ay min bacdi tanfiidi wasiyatin dardaaran fulintii kadib dardaarankaasoo yuusii u dardaarmay bihaa isaga maydku u dardaarmay bihaa wasiyada aw daynin ama dayn guditaankeeda kadib dayntana markii la gudo dardaarankana la bixiyo dardaaranka iyo daynta laftooda waxay u kala horeeyaan waxaa horeysa daynta dayntaa la bixinaya marka hore dardaaranka ka dambeeya qur-aanku laakiin wuxuu hormariyey sheegitaanka dardaarankaa la hormariyey sababta waxay leeyihiin daynta nin daba joogaa jira daynta nin daba joogay leedahay ma dayacmayso laakiin dardaaranka yaa daba jooga nin u taagan oo anaa leh isi yeele ma jiro soo ma saas daraaddeed baa loo hormariyeyoo mudnaanta loo siiyey dardaaranka macnaha aabaa'ukum aabbayaashin iyo wa abnaa'ukum wiilashiina laa tadruuna ma ogidin ayuhum koodeebaa aqrabu dhawaansho badan lakum idinka nafcan xagga manaafacaad fariidatan farada wuu waajibiyey fariidatan waajibin oo min allah xagga alla ka ahaatay axkaamtaasi waa waajib lasoo sheegay ina allaha allana kaana wuxuu aday caliiman midkii cilmi badan cilmi le badan buu noqday xakiiman oo falsan rabbi subxana wa tacala walakum waxaa idiin sugnaaday nisfu maa shay niskii baa idiin sugnaaday taraka ay ka tageen aswaajikum xaasaskiin in lam yakun hadduusan ahaanin lahunna xaasaskaa haddaysan u ahaanin waladun wax ilma fa in kaana haddii uu ahaaday lahunna xaasaskiinna hadday u ahaado waladun ilma hadduu u ahaado falakum waxaa idiin sugnaaday alrubcu afar meelood meel mimaa kii xaggiisuu idinka sugnaaday rubcu taragna ay ka tageen min bacdi wasiyatin dardaaran kadib yuusuuna ay dardaarmeen bihaa isaga aw amase daynin dayn kadib walahunna ayagana waxaa u sugnaaday xaasaskiina alrubcu afar meelood meel mimaa taragtum wixii aad ka tagteen xaggiisa ka leeyihin waa goormo markay rubca leeyihin in lam yakun hadduusan ahaanin weeye lakum idinka waladun haddaydan carruur lahayn fain kaana haddii uu ahaaday lakum idinka waladun caruur carruur ka tagtaan falahunna xaasaskiina waxaa u sugnaaday athumunu sideed meelood meel bay leeyihin mimaa taragtum waxaad ka tagteen bay ka leeyihiin xaggiisa min bacdi wasiyatin dardaaran kadib oo tuusuuna aad dardaarmaysaan bihaa iyada markii dardaarankiina la fuliyo kadib aw daynin ama daynta fulinteeda bixinteeda kadib wain kaana hadduu yahay rajulu nin yuurau mid la dhaxlayo wain kaana hadduu yahay dhe rajulu nin ninkaasoo yuurau la dhaxlayahay kalaalatan hadduu gablan yahay asal iyo farc midna male hadduu gablan yahay aw amase imra'atun haweeney hadday sidaas tahay ama haweeney baa la dhaxlayaa iyadoo gablan ah walahu waxaana u sugnaaday kaa isagaa akhun walaal aw amase ukhtun gabadhay walaala yihiin falikulli waaxidin mid walbaba waxaa u sugnaaday oo minhumaa labadooda ka mid a assudusu lix meelood meel fain kaanuu hadday yihiin walaalihii agtara kuwa ka badan min daalika kaa la soo sheegay falfahum ayagu markaa shurakaau kuwa wadaagi wey kuwo wadaagaya weeye fi hulusi hulukii bay wadaagayaan min bacdi wasiyatin dardaaran kadib oo yuusaa la dardaarmay biha iyad aw daynin ama dayn kadib hayra mudaarin mid aan dhibaynin xaal uu yahay dardaarankaasi aan dadka ku dhibaynin dadka dhaxal kale xaaluusan ku dhibaynin ama mid ku dhibaya hayrkii xaalu yahay wasiyatan wuu dardaarmay alla subxaana wa tacala arrinkaa isagaa wasiyatan dardaaran oo minallahi alla xaggiisa ka ahaada wallahu allana xaliimun midkii dulqaad badan midkii caliimun midkii cilmi badan wey xaliimun oo dulqaad leh halka waxaa lagaga hadlay dadka dhaxal kale laba saddex qoloo ka mid aayaddaa saa u dheer saddex qoloo keliya ka hadlaysa qolo waxa weeyaan waa waa raggii xaasaskoodu dhinteen ninkii xaaskan dhintay qabay muxuu leeyahy talabaadna xaaskii laga dhintay maxay ninka xoolihiisa ku leedahay laba waa labadaa ta saddexaadna waxa weeyaan walaalaha xagga hooye aad ka walaalo tihiin oo meydka xagga hooye ay ka walaala yihiin maxay dhaxal ku leeyihin saddexdaa qolo wey qolada ugu horreysa loogu bilaabay waxa weeye waa xaasaska xaasaska raggoodu dhintay dhaxalka waxay ku leeyihiin waxaan dhihi lahaa ha may niman gadhi waxaa lagu bilaabay raggii xaasaskoodu dhinteen baa lagu bilaabay ninka xaaskiisu dhintay wuxuu leeyahay laba meelood xoolaha marka loo qaybiyo meel ka mid wuxuu leeyahay xaaskiisiiyo xoolo le baa xoolo ka dhimatay xoolaheeda laba meelood marka loo qaybiyo meel ka mid u leeyahay waa goorma shardi bay wadataa waa markii xaaskiisu ayna wax ilma a ka dhimanin ilmaha ama isaga ha u dhasho ama nin kale ha u dhasho hadday ilma ka tagto ilmo ay dhashay ay ka tagto nis ma qaadanaye markaa wuxuu qaadan rubuc buu qaadanaya afar meelood meelbu markaa ku dhacaya caruurtii baa durkinaysa macna ay ka tagtay caruurtaa isaga ha u dhasho ama nin kale ha u dhasho isku mid wey kala qaad male taasi waa tee waa nimankii xaasaskoodu dhinteen haddii ay xaasaskii yihiin raggii baa dhintay xaaskii baa joogtay ama mid ha ahaato ama laba ha ahaadeen ama afar ha ahaadeen waa isku xugum ninku hadduu caruur ka tegey hadduusan caruur ka tegin oo caruur la-aan uu dhintay waxay leedahay afar meelood xoolaha marka loo qabiy meel ka mida leeyihi xaasaskii hadduu caruur ka tago waxaan ujeeda ha hadduu caruur ka tago caruur joogtana mid doona waa haddaysan caruur joogin caruur la-aan hadduu dhinto waxay leeyihiin afar meelood meel hadduu caruur ka tagana ama iyadu ha u dhasho ama nink ama xaas kalaba ha ka dhalee hadduu caruur ka tagana sideed meelood meel ka mid ay leeyihin caruurtu mar walbay joogaan way durkinayaan aabbaha iyo hooyada kolba kii soo hadhaba soo ma artaan yani xaasaskana waxay u durkinayaan hadday joogaan ilaa sunun bay u durkinayaan zawjka iyo ninkana waxay u durkinayaan hadday joogaan ilaa rubuc bay u durkinayaan intaasi waa inta hore waxaa lagu daray haddii nin ruux la dhaxlayo ama haweeney baa la dhaxlaya ama nin baa la dhaxlaya ninku waa kalaala kalaalada waxaa la yidhahdaa waa ruuxa asal uu ku atirsadana lahayn oo waa ka dhinteen aabihii iyo awyadii waa ka dhinteen farac hoose oo caruurtiisa caruurtii uu dhalay iyo wiilashiisu caruurtay dhaleenna ma joogaan kalaala la yidhahda marka kalaala la yidhahda kalaalo mar hadduu yahay oo gablan oo saas oo kale ayahay dadka dhaxlaya waa walaaladii dad yaa ugu sokeeya markaa walaaladii baa ugu sokeeya soo ma walaaladii baa marka jooga walaaladu laba mid bay noqon karaan inay walaallo xagga aabbi iyo xagga hooye ah ama xagga aabba keliya a yihiin iyo inay xagga hooye keliya yihiin saddex way sooma xagga hooye keliya xagga aabbi iyo xagga hooyeo iswata iyo xagga aabba keliya kuwii xagga hooye keliya ay ka walaalo ahaayeen unbay aqadani ka hadashay kuwa xagga labada dhinacba ay ka walaalo yihiin ama xagga aabba keliya ay ka walaalo yihiinna suuradda aayadda suuradda ugu dambaysa oo yastaftuunaka lagaga hadli doono soo ma halkan marka waa walaalihii xagga hooye keliya ah maxay leeyihiin maydku wax uu dhalay ma joogo wax dhalayna ma joogo walaalihiio xagga hooyaa jooga maxay leeyihiin ama rag ha ahaadeen ama dumar ha ahaadeen waa la kala qaadi mid hadduu yahay ama dumar ama rag hadduu mid yahay sudus buu leeyahy hadduu mid ka badan yahayna oo labiyo wixii ka badan ay gaadhaanna thulu bay leeyihin thulukaasaa ka dhexeeya weliba raggooda iyo dumarkooda lidakari mithlu xafdi luntayn loogu qaybin maayo si siban baa loogu qaybinaya maalan wiil iyo gabadh wey maydkay xagga hooye ka walaala yihin laba boqol baa kusoo hagaagtay labada boqol boqol boqol boqol unbaa loo kala siinaya way ka gadisan yihin tii hore marka taasay aayaddu ka hadashay kadibna uun macnaha waxa weeyaan aayaddu walba waxaa la daba dhigay xukm walba markii laga hadlay daynta ha la hormariyo dardaarankana ha la hormariyo unbaa la daba dhigay waxaa kaloo la yidhi ninku markuu dardaarmayo dardaarankiisa yuusan ku dhibin dadka dhaxal kale seebu ugu dhibi inuu xoolihii oo dhan wada dardaarmo wax soconaya maaha waxaa la rabaa nebigu siuu sacad ku yidhi inaad dadka aad ka tegayso wax uga tagto iyo iyagoo baahan oo dawarsanaya inaad ka tagto inaad wax uga tagtaa dhaanta marka dardaarankan uun markii lagugu soo booda aada leedahay hebel intaa alla siiy hebelna intaa intaas fayoed maxaad wax baxsan wey ha ku dhibin dadka midda kaleeto dayn aan lagugu lahayn inaad qirato markaad sii dhibanaysay inaad ku dhibtana maa adoon dadka ku dhibayni wixii dardaaran ama dayn oon dhib ahayn oo sugani markii la bixiyo kadib unbaa dhaxalka la qaybinaya saas maanaa shardigaasaa meesha la dhigay walakum waxaa idiin sugnaaday nisfu maal shay niskiibaa idiin sugnaaday raggiyo taraka ay ka tageen aswaajikum xaasaskiinu ay ka tageen in lam yakun hadduusan ahaanin weye lahunna xaasaskaasi waladun wax ilmaa haddayna ka tegin markaasaad niska leedahay zawjkiiw ama adiga ha ku dhasho carruurta ama cid kale ha u dhasho ayib fa in kaana haddii uu yahay lahunna ayaga haddii uu u ahaaday xaasaskiina waladun hadduu ilmo u ahaaday falakum waxaa idiin sugnaaday alrubucu afar meelood meel mimaa shay xaggii baad ka leedihiin rubuca tarakna ay ka tageen xaasaskiinu ka tageen oo xoolaa min bacdi wasiyatin dardaaran kadib oo yuusiina ay dardaarmeen bihaa iyada aw amase daynin bacda daynin dayn kadib dardaarankay dardaarmeen markii la fuliyey dayntii lagu lahaana la bixiyey kadib baad intaa leedihin wey macana walahunna iyagana waxaa u sugnaaday xaasaskiinii alrubucu afar meelood meel mimaa shay xaggii bay ku leeyihiin taraktum aad ka tagteen goormay leeyihiin iyo shardigay ku leeyihiin in lam yakun hadduusan ahaanin wey lakum idinka waladun wax ilma hadduusan idiin ahaanin wey markaasi rubuc caleyhi fa in kaana haddii uu ahaaday lakum idinka waladun ilmo falahunna waxaa u sugnaaday xaasaskii athumunu sideed meelood meel bay leeyihin mimaa shay xaggii bay ku leeyihiin taraktum aad ka tagteen min bacdi wasiyatin bayna leeyihiin dardaaran kadib oo tuusuuna aad dardaarmaysaan idinkii dhintay biha iyada dardaarankiinii kadib aw daynin ama dayn kadib daynta bixinteeda iyo dardaaranka fulintiisa kadib aad dardaaranteen bay xaasaskiinu intaa leeyihin intaa marka waxaa laga soo haday dadkii isqabay iyo xaqooda wa in kaana hadduu yahay rajulu nin ninkaasoo yuuratu la dhaxlayaay nin la dhaxlayo kalaalatan haddii uu yahay mid gablan ah gablanka ciddaan farac lahayn baa la dhaha sooma laakiin kalaalada hadda waxaa laga wadaa asal lama laha ciddii dhashayna wax kama joogto aabihii iyo awyadii iyo labkaa laga wadaay ma joogo caruurtuu dhalayna dad uu dhalay iyo wixii ka tarmane ma joogaan khaasatan wiilasha caruur isagu dhalay ama wiilashiisu waxay sii dhaleen ma joogaan ayib wain kaana hadduu yahay rajulun yuuratu mid la dhaxl ninkaasoo yuuratu la dhaxlayo kalaalatan hadduu yahay gablan aw imra'atun ama haweeney ay sidaas tahay aw imra'atun oo tuuratu la dhaxlayaa kalaalatan ah saas maana ama haweeney la dhaxlayaa waxay tahay iyaduna gablan oo waxay dhashayna ma joogaan wiilashiis wiilasheedu waxay dhaleenna ma joogaan walahu waxaa u sugnaaday ukht akhun walaal baa u sugnaaday maydkaas aw amase ukhtun walaal baa usugnaaday wiil wey ahu wiilay walaala yihiin amase gabadh ay walaala yihiin oo mid mid ah falikulli waaxidin mid walba waxaa u sugnaaday haddii gabadhu joogto ama wiilku joogo labadoodu hadday wada joogaan maaha hadduu midkood joogo falikulli waaxidin mid walba waxaa u sugnaaday oo minhumaa labadooda ka mid a assudusu lix meelood meel bay leeyihin waa markay gabadhuna keligee tahay ama wiilku keligii saas mana hadday isu yimaadaanna ama tiradu intaa ka badatana waa ka fa in kaanuu hadday yihiin akara kuwa ka badan min dalika halkaas halka gabadh ama halka wiil hadday ka bataan oo laba iyo ka badan ay gaadhaan fahum iyagu shurakaau kuwa wadaagaya weeye fi thuluthi thulukii bay wadaagaya saddex meelood meel bay markaa wadaagaya waa loo kordhiyey soo ma waa loo kordhiyey markaa ila marka hore sudus ba hal markuu yaha waa sudus laakiin markay bataan waa loo kordhinoo thuluth baa looga dhigaya saas macana uludkaasay wadaagayaan si siman bayna u wadaagayaan baa nidi wiilashii gabdho loo kala siyaadin maayo oo halkan lidakari milu xadul untayin ma lehe si siman baa loogu qaybinaya maana ayib min bacdi wasiyatin dardaaran kadib oo yuusaa la dardaarmay bihaa dardaaranka dardaarankii la dardaarmay kadib aw daynin ama dayn kadib hayra mudaarin mid aan ku dhibaynin xaal uu yahay maydku kan dardaarmay hayra mudaarin mid aan dhibaynin xaal uu yahay dadkii dhaxalka lahaa isagoon dhibaynin dardaaranka inuu ku dhibo ma aha waxaan lagu lahayn inuu qirto inuu ku dhibana ma aha wasiyatan wasaa ilaahay waa dardaarmay dalika arrinkaa wasiyatan dardaaran oo min allahi xagga alla ka ahda wallahu allana caliimun midkii cilmi badan weeye oo wax walba meeshuu ku garanaya wax walbuu ilaahay og yahay wixii imaan doona maxaa maslaxa ku jira ilahay subxana watacala cilmigiisu waa dhamaystirany xakiimu weeye wuu falsan yahayo xaliimu weeye midkii dulqaad badan oo addoommada gafkooda u dulqaato hada bilahi tawfiq w sal llahuma w slm ala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi waslm